bism alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsali allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd fayaqulu tabaaraka watacaala qala lahm musa alquu ma antum mulquun faalqw xibaalhm wacisiyhm waqaluu bicizaة fircawna ina lanaxnu lgaalibuun suuratu shucaraa ayaan kusoo dhex jirnay aayadda afartan iyo saddexaad buu darsigani ka bilaabanayaa qisadii nabiyullaahi muusa iyo haaruun calayhim asalaatu wassalaam iyo siraacii dheeraa ee dhex marayay iyagiyo fircawn ayaan ku dhex jirnay oo inoo soo socday fircawn marka waxaa inoo dambeysay wuxuu diray ciidamuu kala diray waxaa lasoo ururiyey culimadiisii sixirka culimadii sixirka markii laysu keenay intaydan intayna hawshii gudagelin ayay fircoon ku jeedsadeen oo waxay yidhahdeen fircawnow wax abaalguda ama ajira malena haddaanu adkaano maanta aan rayno fircoonna wuxuu ku jawaabay haa bal iskaba dhaafe waxaad leedihiin buu yidhi in aada noqotaan dadka iga agdhow oo yani guriga boqortooyada iyo kursigayga iyo ka agdhow intaa markay ka heleen oo ballanqaadkaa uu siiyey baa marka waxaa bilaabanaysa iyagiiyo nabiyullaahi muusa calayhi salaam arrintii marka dhex martay qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi qaala wuxuu yidhi lahum iyaga muusa muuse wuxuu ku yidhi alquu rida maa shayga antum idinku mulquuna kuwa ridaya aad tihiin fa alqow waxay rideen xibaalahum xadhkahoodii wa cisiyahum iyo ulahoodii wa qaaluu waxayna yidhaahdeen bicizati fircawna fircoon cizadiisaan ku dhaarannaye innaa annagu lanaxnu annagu alqaalibuuna kuwa adkaanayaanuna maanta annagaa reynayna dheh fa alqaa markaasuu riday muusa muuse wuxuu riday casaahu ushiisii fa idaa markaaba hiya iyadu talqafu way haldhabsanaysaa maa shaygii ya'fikuuna ay macnaha waxa weye been abuurteen shaygii xaqiiqadiisa ka gediyeen ayay cunaysaa oo guranaysaa fa ulqiya waa la riday assaxaratu kuwii saaxiriinta ahaa saajidiina iyagoo sujuudsan qaaluu waxayna yidhaahdeen aamanaa waxaan rumaynay birabbi alcaalamiina uunka rabbigii baan rumaynay rabbi muusa muuse rabbigii iyo wa haaruuna haaruun haaruun iyo muuse rabbigood baan rumaynay bidhe waxaan soo marnay inay iyagu soo jeediyeen oo yidhaahdeen yaa muusa imaa an tulqiya wa imaa an nakuuna awala man alqa ma annagaa kaaga hormarna mise adaa ku hormaraya markaasuu nabiyullaahi muuse calayhi salaam wuxuu ku yidhi alquu maa antum mulquun bal waxaad ridaysaan rida waxaad intaa isku soo ururinayseen bal tuura buu ku yidhi way rideen maxay rideen xadhko iyo ulo ay meesha keeneen bay rideen xadhkaha iyo ulaha ayay intay soo sixdeen oo wax ku soo akhriyeen baa waxay u egyihiin sidii abeesooyin iyo masas iyo makhluuqaad dhaqdhaqaaqahaya bay u egyihiin wa jaa-uu bisixrin cadiim sixir weyn oo dadkii meesha joogay ee la amakaageen oo la yaabeen ayay meesha keeneen weliba nooc kalsooniyay muujiyeen inay isku kalsoon yihiin oo natiijada ku kalsoon yihiin wa qaaluu bicizati fircawna inaa lanaxnu lghaalibuun fircoon cizadiisa iyo weynankiisay ku dhaaranayaan leanna ilaah kaleba ma rumaysnaba ilahay rumaysan yihin waa isaga adiga markaad dhaaranayso ilahay baad ku dhaaran kanna wuxuu rumaysan yahay fircawn bu ilahay rumaysan yahay fircawn buu ku dhaaranaya bicizati fircawna fircawn weynankiisaan ku dhaaranay way macana cizadiisaan ku dhaaranay annagu waxaanu nahay kuwa keliya ee maanta rayn doona bay dheh inaanu muuse ka adkaan doono shaki nagagama jira iley intaa markay yidhahdeen waa ismahadiyeen haddaad ismahadisana in lagaa reeya shaki kuma jira marba ismahadin hadday ku gasho shaki ma laha in lagaa adkaanayo o lagaa raynayo fa alqaa muusa casaahu nabiyullaahi muusa calayhi salaam ushiisii buu marka tuuray horey loogu soo tababaray oo ilaahi subxana wa tacala uu soo maray soo baray qaabku u isticmaali lahaa markuu tuurayna waxay bilowday xaqiiqadii shaygii xaqiiqadiisa ay ka gediyeen ifkiga gedinta la yidhahda maa ya'fikuuna shayga xaqiiqadiisa ay ka gediyeen in ay halhal u qaadato oo sidii yani waxa weeyaan maaratay digir la cunayo o kaleeto halhal inay u gursato haldhabsato ayay bilowday markay arkeen suxaradii waxay intaa isku soo hagaajinayeen oo halhal loo qaatay bay markaasi xaqiiqo waxaa qalbigooda ku dhalatay ah nebi muuse wuxuu la yimid inuusan min baabi sixri ahayn mucjizo iyo qudro ka weyn bini aadamka awooddiisa iyo cilmigay garanayeen ayay u arkeen maxaa yeeley raggii ugu sarreeyey aqoonta sixirkay ahayn wixii iyaga marka ka sarreeya waxay yaqaaneen wax aqoontii sixirka ka baxsama waxaa soo baxday marka waa mucjizo xagga rabbi ka socota muusena waa dhab wuxuu la yimid markaasaa fa ulqiya saxaratu saajidiin waa daateen markiiba iyagoo sujuudsan waxayna yidhaahdeen uunka oo dhan rabbigii iska laha baan rumaynay uunka oo dhan rabbigii baan rumaynay markay dhaheen meeshaas waxaa laga yaabaa inuu fircoon u qaato inay isaga ka wadaan maxaa yeel isagaa rabbulcaalamiin sheegan jiray soo ma si ay marka usii caddeeyaan midkay ka wadaanba waxay yidhahdeen rabbi muusa wa haaruun haaruun iyo muuse rabbigii abuurtay ay ka socdeen kaasaanu inagu rumaynay fircoonow ka tagnay wey wixii aad meesha ku haysay saas wey macana qaala wuxuu yidhi lahum iyaga muusa muuse wuxuu ku yidhi alquu rida maa shayga antum idinku mulquuna kuwa ridaya aatihim bal waxaad soo diyaarsateen ridow fa alqaw way rideen xibaalahum xadhkahoodii bay rideen wa cisiyahum iyo ulahoodii ay wax ku soo akriyeene yani sidii halaq dhaqdhaqaaqayo u ekaa wa qaaluu waxayna yidhaahdeen bicizati fircawna fircawn cizadiisa ba'daasi ama qasam ka dhig bicizati fircawna fircawn cizadiisaan ku dhaaranay ama bicizati fircawna fircawn cizadiisa sababteed innaa anagu lanaxnu anaga ayaa keligana ayaa alghaalibuuna ku waraynaya innaa anagu lanaxnu anaga ayaa alghaalibuuna ku waraynayaa cizada fircoon sababteedaana ku raynayna oo bada ama sababiye ka dhig ama badi qasamka ka dhig fa alqaa markaasuu riday muusa muuse casaahu ushiisiibuu riday fa idaa markaaba hiya iyadu talqafu waxay haldhabsanaysaayoo mid mid u qaadanaysaa maa shaygii ya'fikuuna ay xaqiiqada ka gediyeen oy rogeen ilan ulo iyo xadhka unbay ahaayeen xaqiiqadiisii bay ka rogeen oo weji kale u ekaysiiyeen wax nooloo ordahayay u ekaysiiyeen oo buuro waaweyn u egoo xayawaanaad ah wax noocaasay u ekaysiiyeen oo xaqiiqadiisii bay ka gediyeen shaygay xaqiiqadiisa ka gediyeen asalkiisuna ulaha iyo xadhka uun ahaa bay halhal u qaadatay marka ayb fa ulqiya waa la riday asaxaratu saaxiriintii saajidiina iyagoo sujuudsan baa la riday markaba waa daateen qaaluu waxayna yidhaahdeenoo ku dhawaaqeen aamanaa waan rumaynay birabbi alcaalamiina uunka rabbigii baan rumaynay rabbi muusa muuse rabbigii baan rumaynay wa haaruuna iyo haaruun fircoon marka waagii baa ku baryayey xaaladdu waa ka xunta wax alla wuxuu tabar biday oo dhan ee meesha isu keenay kaaga daranta taladii baa seegtayoo tawfiiqdii baa la garmariyay maxaa yeelay dadkii oo dhan buu meesha isugu keenay hadduu xataa isaga iyo culimadiisa sixirka iyo muuse iyo si gooniya intay isula baxaan meel gooniya xataa lagu yani arrinta lagu geli lahaa hadhowta isagon baa dadka usoo bixi lahaa wuxuu ku dhihi lahaa waan ka raynay laakiin wuxuu sameeyey dadkii oo dhan buu isu soo ururiyey waa hawl ilaahay watay subxana wa tacaala hal antum mujtamicuuna lacalanaa natabicu saxarata in kaanuu hum lhaalibuun farsamo meesha ilahay baa wax ka wada subxana wa tacala meel ilahay wax ka wada khalqigii dadkii o dhan buu isu keenay maxaa yeele markaa wuxuu ku talagashan yahay adaan rayn doona ayib hawshii markay halkaa martay oo laga reeyay suxaradiis weliba rayn keliya ma ahe ay muuse raaceen fircoon marka wuxuu bilaabay inuu awood iyo hanjabaad iyo cagajuglayn buu markaa bilaabay qaala wuxuu ihi fircoon marka aamantum ma rumayseen lahu muuse miyaad u rumayseen qabla an aadana intaanan idmin lakum idinka aanan idiin idmin soo inaad iga sugtaan ma ahayn inahu isagu lakabiirukum kiinii weynaa wey odaygiinii wey alladii midkaasoo callamakum idin baray asixra sixirka idin baray falasawfa taclamuuna dib baad ka ogaan doontaan waxaan idinku sameeyey waxaad ku kacdeen waxa ka dhasha waad ogaan doontaan wuu sii faahfaahiyey la-uqaticanna walle inaan googoynoo googoyn aydiyakum gacmihiinna iyo wa arjulakum lugihiinna min khilaafin si isdhaaf ah si isweydaarsan wala usallibannakum walla inaan idin suri oon idin suri idin deldeli ajmaciina xaalaad idishihiin dhammaantiinna waan idin ajmaciina dhammaantiinna waan deldeliyo tiirar iyo macnaha waxa wey geedaha salkoodaan idinku xidhayaa qaaluu waxay yidhahdeen laa dayra qaaluu waxay yidhaahdeen nimankii suxarada ahaa shalayto maantana mu'miniinta ah laa dayra bay yidhaahdeen wax dhib ah dhib ma jiro ay calaynaa laa dayra wax dhib ah calaynaa korkanaga maaha dhib male innaa anagu ilaa rabbinaa rabbigana xaggiisa munqalibuuna kuwa u gadoomayaanu nahay innaa anagu natmacu waxaan hunguriyeynaynaa oon damcaynaa an yakfira inuu dhaafo lanaa anaga rabbunaa rabbigana inuu noo dhaafo taasaan hunguri ka qabnaa khataayaanaa gafafyaalkanagi an kunnaa inaan ahaanay darteed awala almu'miniina mu'miniinta kuwii u horreeyey mu'miniinta muuse rumeeyey kuwii ugu horreeyey inaan noqonnay daraaddeed taasaan ilaahay kaga rajaynaynaa oon kaga damacsannahay inuu noogu dembi dhaafo khaladaadkiaan gallay macnaha wuxuu yidhi fircawn miyaad u rumayseen muuse wuxuu watay intaanan weli idiin idmin yacni wuxuu iska dhigayaa nin weli ay taladu gacanta ugu jirto oo in laga tala qaato oo wuxuu leeyahay maad iga sugtaan haba laydinka reeye maad iga sugtaan inaan idin idhaahno waa laynaga reeye muuse raaca ama ka jooga maxaad ninkan kaata isaga dabagasheen oo go-aanka u qaadateen markaba saasuu yidhi macnaha aamantum qabla an aadana lakum markaasuu haddana ra'yulcaamkiibuu khaldayaa wuxuu yidhi waa odaygiinni buuhi waa ninkii odaygiina hayo idinku weynaayo sixirka idin soo baray bal beentaas fiir oo xaggay isku arkeen suxaradiisa shalay uu soo ururiyey isaw iyo nebi muuse xaggay ku kulmeen oo uu sixirka ku baray waa been iska cad laakiin ninka madaxdaa sidiisaba haddii raciyadiisii iyo boqortooyadiisii la dhex galo been kama xishoodo wuxuu dadka ku haystaba illan waa been eh saas way macnaha dadka hortoodiibuu ka leeyahay xalay baad soo shirteenoo isagaa idin soo baray waana arrin aad kusoo heshiiseen in isaguna uu meesha madax ka noqdo oo kursigay ku fadhiisto idinkuna aada wasiirro u noqotaan ood la shaqaysaan hawna aad xalay kasoo shaqayseen wy markaan meesha isugu nimaadno idinkuna isdhiiba aniguna aan adkaado saana aan fircoon kaga rayno hawl noocaasood soo dabarteen wey waana odaygiinii saasuu tuhmadaasu soo jeediyey macnaha yacni ra'yul caamka iyo dadweynahan masaakiinta ah ayuu maskaxda ka xaday waad ogaan doontaan buu yidhi waxaan idinku sameeyey oo maxaad samayn gacmihiinna iyo lugihiinaan googoyn si isdhaafaan u goynaya yacni midigta gacanta midigta iyo lugta bidixda ama gacanta bidixda iyo lugta midigta ayaan jaraya wey macnaa waa ciqaab markaan saa idinku sameeyana waxaan idinku salbinaya oon idinku daldalaya geedaha timirta a jiridooda walusallibannakum fii juduuci naqli waa nabi soo mar halkaasaan idin sudhayaayo dadkoo dhan baa idin fiirsan oo idinku cibro qaadanaya hadalkaas danba bayna ka gelinba waxay yidhahdeen wax dhiba male waxa ugu weyneed samayn kartaas oo inaad una disho ma ah mushkila naguma haysay dheh maxaa yeelay haddaad na disho soo xagga rabbigana uun aadi mayn innaa ilaa rabbina lamunqalibuun munqalibuun xagga rabbigaan una noqonayn haddaad na disho waxa ugu badan inaad samayn karto waa inaad na disho haddaad na dishona ilaahay baanu u tegaynaa allah haddaan u tagnana abaalgud wanaagsan buu naga siinayaa sabirkan iyo adkaysigan saas daraaddeed faqdi maa anta qaad bal waxaad ka badin weydayaelba ku dhehe bal fiiriya iqadaa iyo kalsoonidaa ilaahay subxaana wa tacaala iyo adkaysigooda iyo sida ay sabirka ilahay u waafajiyay subxana wa tacaala way og yihiin fircoon inuu fulin doono waxaa hanjabaadayna ka ahayn haddana maca daalika dankama aylah xaqiiqadu markay hadday ruuxa usoo baxdo oo uu mabda'a ku qanco inuu sax yahay waa lagu dili iyo waa lagu xidi iyo xoolaa lagaa qaadan iyo yani waxa wey dhib baa lagu gaadhsiin iyo danka ma leh laakiin waa goorma markuu iimaankiisu dhab yaho saadiq yahay wey macana saas dankama u gelay laa dayra bay yidhahdeen dankama leh annagu waxaanu rajaynaynaa oon damac nagaga jiraa inuu rabbigana noo dhaafo gafafkii aan gallay oo uu noogu dhaafo inaanu noqonnay kuwii ugu horreeyee nebi muuse rumeeye caleyhi wacala nabiyina salaatu wasalaam qaala wuxu uhi fircawn aamantum ma u rumayseen ma rumayseen lahu isaga ma u rumayseenoo wuxuu wateen durmo ma qaadateen qabla an aadana intaanan idmin lakum idinka intaanan idiin idmin inahu isagu lakabiirukum kiinii weynaawey alladii kaasoo callamakum idin baray assixra sixirka idin baray falasawfa taclamuuna waadna ogaan doontaanoo dib baad ka ogaan doontaan waxaan idinku sameeyey low qaticanna walle waan googoyno waan googoyn aydiyakum gacmihiinna iyo arjulakum lugihiinna min khilaafin si isweydaar ah si isdhaafsan baan u goynaya wala usallibannakum waan idin deldeli ajmaciina dhammaantiin walle inaan idin deldeliyo idin deldeliyo aan geedaha jiridooda aan idin suri wey macna qaaluu waxay dhadeen laa dayra wax cidhiidhi ah wax cidhiidhi iyo dhib a ma leh soo waxaad noogu hanjibi dil uun ma aha laa dayra saas dhib ma leh yacni hadday lagu dilay soo cizi maha iyo karaamo ruux muslimka haddii diintiisa loo dilaayay waa dhimasho la dhintatay ugu sharaf badnayd waay soo kolley maaba dhimateen kollayse maaba dhimateen ma geeri baad ka baaqsan lahay kolley waa dhiman lahay laakiin dhimasho maxaa ugu sharaf badan in diintaada lagu dilo oo shahaado qaadato sooma waa midda la raadinayaba laa dayra marka dhib kuguma hayso waan ku dili iyo waan ku cadaadin iyo haba yaraatee waabataan rababa ha ilaahay subxana wa tacaala hadduu sabir ku waafajiya adkaysi oo lagu dilo walow gurigaagaba ha lagugu dile oo ilaahay diintiisa lagu dilo waa shahaado sida nabigeena ka sugan salawatu rabbi waslamu aleyh saas way macana marka dhib ma leh innaa anagu ilaa rabbinaa rabbigana xaggii munqalibuuna kuwa gadoomi baanu nahay xagga rabbi baan u gudoomanaa isagaana na abaal marin doona innaa anagu natcamu natmacu waxaan waxaanu damcaynaa oo rajo naga haysaa an yakfira inuu dhaafo lanaa anaga rabbunaa rabbigana khataayaanaa gafafyaalkanaga inuu noo dhaafo an kunnaa inaan ahaanay darteed awala lmu'miniina mu'miniinta kuwa u horreeyey mu'miniinta awalkoodii iyo kooxdii u horraysay inaan noqonay darteed inuu ilaahay noogu dambi dhaafaan rajaynayna waawxaynaa ilaa muusa an asri bicibaadii inakum muttabacuun intaasi marka waa fircawn waana muhimadii hore fircawn inay xujada ku ogaan nabiyullaahi muusa iyo haaruun muhimadii labaadee risaaladoodu waxayd reer bani israiil inay gumaysiga ka saaraan qaybtii hore markii la gutay qaybtii labaad baa hadda la bilaabaya wa awxaynaa waan waxyoonnay ilaa muusa muuse xaggiisa waxaan u waxyoonnay an asri dheelmo bicibaadii adoolmadayda la dheelmo inakum idinku muttabacuuna kuwa la raacayaa tihiin oo kulle waa laydinka daba imaane kaxe baa le addoommadayda fa arsala wuu diray fircawnu fircawn meesha waxaa ku jirta muuse marka addoommadii ilaahay buu kaxeeyo reer bani israa'iil ah fa arsala wuu diray fircawnu fircawn filmadaa'ini magaalooyinka dhexdooda wuxuu u diray xaashiriina kuwa soo shiriya shirintii hore waxay ahayd waxay soo shirinayeen culimadii sixirka shirintanna waxaa lasoo shirinayaa ciidamadii ka daba tegi lahaa reer bani israaiil xaashiriina casaakirtii iyo ciidamadii soo shiriyo isu keenay inna haaulaa'i markuu ciidamadii isu keenay buu hadal u jeedinaya marka hadal buu u jeedinaya hadalkii khudbadiisii waa khudbaynaya wuxuu yidhi inna haaulaa'i kuwani la shirdimatun waa koox liidata koox yar oo liidata la shirdimatun koox liidata wey qaliiluuna oo yar dad ma aha wainaa anagu wainahum iyagu lagaa'iduuna kuwa ciilay wey lanaa anagana waana ciileen ciil bayna badeenoo mar walba uunaga cadhaysiiyaan wainaa anagu la jamiicun kuwa kulansan baanu nahay oo midaysan arrinkooda u midaysan xaadiruuna oo digtoon nalama dagi karo waanu soo jeednaa buu leeyahy fa akhrajnaahum buu rabbi yihi subxaana wa tacala intaa markuu u jeediyay ciidamadiibuu kaayay marka fa akhrajnaahum hawshu marka iyaga waxaad moodaa inay wax qorshaysteen oo baxeen oo ujeedday ku socdaan allana subxaana wa tacala qorshuu wataa fa akhrajnaahum waanu saarnay rabbi subxana wa tacala wuxuu ley akhrajnaahum waanu saarnay min jannaatin beero aseendooyina xaggoodaan ka saarnay wa cuyuunin iyo ilo durdurahay wa kunuusin iyo kaydad xoolo ah wa maqaamin iyo meel lagu nagaado kariimin oo wanaagsan baan ka saarnay kadalika sidaasoo kale ayaanu yani waxa weyaan yani kadalika sidaas oo kalean uga saaran yani ikhraajan ka hada alikhraaj oo kale ah ama kadalika alamru arrinku kadalika waa sidaas saa la soo sheegay baa looga saaray wa awrathnaaha waxaan dhaxal siinay waxyaabihii lasoo sheegay bani israa'iila reer bani israa'iil baa la dhaxal siiyey iyagii markii laga saaray fa atbacuuhum atbacuu way raaceen fircawn iyo ciidankiisii hum reer bani israa'iil bay raaceen mushriqiina ayagoo qorax baxsanay xilligay qoraxdu soo baxayso xilligaasay ka daba tageen oy raaceen falammaa goortii taraa'aa ay is arkeen aljamcaani labadii kooxood labadii ciidan markay is arkeen qaala wuxuu yidhi asxaabu muusa qaala waxay yidhahdeen asxaabu muusa muuse asxaabtiisii la socday waxay yidhahdeen innaa anagu muusow la mudrakuuna kuwa la soo gaadhay baynu nahay waa layna soo haleelay baddiina waata waa horteenna fircoon iyo ciidamadiisi waxba ka hadhino waa kuwayna daba socdaan qaala wuxuu yihi nabiyullaahi muusa calayhi salaam kalsoonidiisa rabbi uu ku kalsoonay isagoo muujinaya kallaa iska daaya iska dhaafa kallaa ka hadha ma jirta waxaas inna macii la jirankayga waxa ahaaday rabbii rabbigay baa ahaaday sayahdiini wuuna i hanuunin doonaa isagaa jidkii aan ku badbaadi lahayn inugu hanuunin faawxaynaa ilaa muusa an idrib bicasaaka albaxr marka reer bani israa'iil rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ku yidhi markii muuse fircoon la gaadhsiiyey risaaladii iyo fariintii xujadana lagu oogay reer bani israiil kaxee baa lagu yidhi nebi muuse alayh salaam waana laydinka daba imaan doonaa waraaba lagu sii sheegay wuu baxay nabiyulahi muuse calayh salaam isagii reer bani israa'iil wixii kulligood waa israaceen wuu hogaamiyey isagii nebi haaruun kulli waa baxeen markuu ogaaday fircawn inay baxeen reer bani israa'iil ayuu marka ciidamadiisa soo ururiyey magaalo kasta iyo degmo walba iyo gobol kastuu ka keenay ciidamadii markuu isu keenayna khudbadan u jeediyay inna haaulaai la shirdimatun qaliiluun waa kuwa yar buu dad liito oo yar oon bulshada waxba ka ahayn waxba ka ahayn yani waa waa yani isla weyna iskibrinaya dad yar oo aan qiimo lahayn wey mar walbana waaba naciil badaan oo dad naga cadhaysiinayo oo haddii lagaa cadhaysiiyo maxaa tahay haddii lagaa cadhaysiiyo lagu ciilo maxaa tahay yani ilaahii weynaa ee macnaha waxa weeyaan idin lahaa buu mar walba ka cadhaysiiyaan adiga yani waxa weeyaan cidda aad qadisayso sharfayso ama agtaadaba ilaah ahaan ka oo kaleeto in laga cadhaysiiyo oo la ciil badayso kaa xanaajin mayso waxan meesha tuban ee ula hadlayaan qiimo lahayn marka saas wax caqligoodu fooraradoo garaad iyo garasho aan lahayn iyuu meesha ku xaraystay markaasay waxa weeyaan wax alla wuxuu yidhaahdaba rumaysanaya wuxuu leeyahay way naga cadhaysiiyeenoo ciil bayna badeen waanan wada jirnaa oo kuwa kulan kulansan baan nahay waanu kulansannahayoo waan u midaysannahay arrintooda ma qaybsanin wa innaa la jamiicun kuwa u midaysan baanu nahay xaadiruuna oo weliba digtoon digtoonidanadan qabnaayoo nalama dagi karo waanu soo jeednaayo ma sii jeedno hawl si fudud nagu maraysa ma aha bule isaga iyo marka ciidamadiisu qorshay ku baxeen reer bani israa'iil ka daba taga soo celiya gumaysta haysta yacni waxa weeyaan laaya qorshahaasay ku baxeen xaqiiqaduse waxay tahay bixiddan ay baxayaan ilaahay baa maamulaya subxana wa tacala u fiirso meeshii ay ku baabi'i lahaayeen baa loo sii wadaa waxaan ka saarnay buu rabbi leeyahy subxaana wa tacaala beero aseendooyin waaweyn ilo durdur ah kaydad xoola ah oo dahab iyo nooc walba leh meelo la dego oo lagu nagaado oo aada u qiimo badan oo guryahay deganeeyeen intaasaan ka saarnay markii laga saarayna waxaa la dhaxal siiyey reer bani israa'iil macnaa waxa weeyaan markii la baabi'iyey reer bani israa'iil baa dib ugu soo noqday oo wixii dhaxlay saas macnaha ilan fircawn iyo wixiisii la baabi'iyey adiga fircawn marka waa ka dababaxay amin qoraxdu soo baxaysuu ka daba tegey reer bani israa'iil hadday gadaal fiiriyaanba fircoon oo ciidankiisii waxba ka maqnayn baa gadaal ka soo haya xagga horena baddii baa ka saaran markaasay muuse la hadleen waxay dheen muusow layna soo gaadh waa layna hayaa xaggeen u baxsanayna nebi muuse calayhi salaam si ay kalsooni buuxda ku jirto ayuu wuxuu yidhi kallaa ma dhici karto buuri ma dhici karto in layna soo gaadho layna haleelo oo xaggeed isku halaynaysaa inna maciya rabbii sayahdiin rabbigay baa ila jiro oo i hanuunin doona jidkii aan ku badbaadi lahayn igu hanuunin doona marka nin rabbigii la jiro miyaa looga cabsanayaa inuu dayacmo maya si kastood ugu malayso in lagu hayo laguma hayo marba hadduu rabbi ku garab taagaya subxana wa tacala waa tii nabigeenu dhihi jiray salawatu rabbi wasalaamu caleyh markii isaga iyo abubakr sidiiq ay godka ku wada jireen oo gaaladu is soo dultaagtay raadinaysay nebigu waa ku yidhi sal lla alay wasalam yaa abaa bakrin maa dannuka bihnayni allahu haaliuhuma maxaad u malaynaysaa labo ilaahay saddexeeyo ma dhib baa loo geysan karaa saas way macana marka waxa weeye nabiyullaahi muuse calayhi salaam ilaahay ballanqaadkiisiibuu ku kalsoon yahay jid uun in loo furi doonana wuu hubaa saas daraaddeed buu dejinaya wuxuu leeyahy waxba ha welwelina hana cabsanina macnaha wa awxaynaa waan waxyoonnay ilaa muusa muuse xaggii waxaan u waxyoonnay an asri dheelmi bicibaadii an asri dheelmo bicibaadii addoommadayda la dheelmo habeennimo kaxee inakum idinku muttabacuuna kuwa la soo raacayaa tihiin fircawn kolley wuu idinka daba imaanay fa arsala wuu diray fircawnu fircawn fi lmadaa'ini magaalooyinka dhexdooda wuxuu u diray xaashiriina kuwa soo shiriya kuwa isu keenoo soo ururiya ciidamada inna haaulaa'i buu yidhi waa khudbadiisii qaa'ilan xaalo uu yahay mid leh inna haaulaa'i kuwani la shirdimatun koox liidata wey qaliiluuna oo yar wax qiimale ma aha wa innahum iyagu lanaa annaga laqaa'iduuna kuwana ciilay wey wayna ciileenoo ciil bayna badeen maxaa yeele waxaana raalli ka ahayn bay ku kaceen wey wa innaa anagu la jamiicun kuwa la kulmiyey baanu nahay kuwa la kulmiyey baanu nahay oo midaysan oo arrinta waa u midaysan nahay xaadiruuna kuwa digtoon baan nahayoo yacni waanu soo jeednaayoo digtoonidananu qabnaa faakhrajnaahum waanu saarnay bu rabbi subxana watacaala min jannaatin aseendooyin baan ka saarnay beero waaweyn wa cuyuunin iyo ilo durdurca wa kunuusin iyo kaydad iyo wa maqaamin meel lagu nagaadoo la dego kariimin oo wanaagsan waa guryahay deganaayeen kadalika alamru arrinku kadalika sidaa weeye wa awrathnaaha jannaadkii waxaan dhaxal siinay bani israa'iila reer bani israa'iil baan dhaxal siinay oon dib u siinay bu rabbi subxana watacaala fircawn iyo qoomkiisii markii la halaagay faatbacuuhum atbacuu way raaceen fircawn iyo ciidankiisii hum muuse iyo reer bani israa'iil bay ka daba tageenoo raaceen mushriqiina wakhtiga qoraxdu soo baxayso ayagoo qorax baxsanayo qoraxdu usoo baxayso xilligaa ku jira ayay macnaha wax way raaceen falamaa goortii taraa'aa ay is arkeen aljamcaani labadii kooxood oo muuse kooxdiisii iyo kooxdii fircawn qaala waxay yidhahdeen asxaabu muusa muuse asxaabtiisii waxay yidhahdeen ummadiisii baa laga wadaa innaa anagu lamudrakuuna kuwa la soo gaadhay baan waa layna soo haleelay waa layna hayaa muusow qaala wuxu uhi nabiyullahi muusa calayhi salaam kallaa kallaa ta'ala way macana yani ma dhici karto sinaba uma dhici karto in layna soo gaadho oo layna qabto inna maciya maxaa yeelay inna maciya la jirankayga waxa ahaado ila jiro i garab taagan rabbii rabbigay sayahdiinii isagaana i hanuunin doono dariiqii aan ku badbaadi lahayn isagaan ka sugayna waa ka dariiquu sugaya nabiyullahi muusa calayhi salaam fa awxaynaa waan waxyoonnay ilaa muusa muuse waxaan u waxyoonnay an idrib dhufo bicasaaka ushaada waxaad ku dhufataa albaxra badda ku dhufo fanfalaqa waa ku dhuftay baa meesha ku jirta wuu ku dhuftay fanfalaqa wuu dhambalmay baddii way dhambalantay way kala dilacday oo fa kaana wuxuu ahaaday kullu firqin dhambal kasta yani qayb kasta wey jeex kastaoo jeexyadii badda ka mida wuxuu noqday ka tawdi sidii buur oo kale alcadiimi oo weyn buur weyn oo kaleu noqday way kala dildilacday wa azlafnaa waan soo dhowaynay uma halkaa waxaan ku soo dhowaynay alaakhariina kuwii kale oo ah fircawn iyo ciidankiisa waa lasoo durkiyey iyagana badii baa lasoo gelinaya wa anjaynaa waan badbaadino waan samata bixinay muusa muuse iyo waman macahu kuwii la jiray la socday ajmaciina dhammaantood uma kadibna aqraqnaa waan maanshaynay alaakhariina kuwii kaleaan maanshaynay oon biyihii ku baabi'inay ina fii dalika arrinkaa dhexdiisa waxaa ku sugan la'aayatan mucjizo lagu cibro qaato wamaa kaana mana aynan ahaanin akharuhum intooda badan kuwa nebi maxamed la joogaayay mu'miniina kuwa rumaynaya maynan ahaanin wa ina rabbaka rabbigaa lahuwa isaga ayaa alcasiizu midka qaalibka ah oo ka adag acdaadiisa alraxiimu naxariisto awliyadiisana u naxariista way rabbi subxana watacala nabiyullahi muuse calayhi salaam waxaa lagu yidhi badda ku dhufo ushaada ushii barakaysnayd ku dhufaa la yidhi badda wuu ku dhuftay baddii waxay noqotay way kala dhambalantay oo way kala jeexantay markaasuu jeex walba wuxuu noqday sidii buur weyn oo kaleeto macnaheedu waxa weye reer bani israa'iil markay baddi ku yimid ushii ku dhacday biyihii ku dhace biyihii waa engegeen xaggay isu taageenoo way isdul fulfulaan qaar xaggay isu taageenoo waa dul fulfuleen yacni waxa weye jid engegan baa meesha ka soo baxay buur waxay ugu egyihiin godkan la maraya ee engegan ee wadada kas waddadu ka soo baxday biyihii fadhiyey aawe ilan biyaha ku jireen biyihii halkan fadhiyey waxay dul fuuleen biyaha qaybtoodii kale saasaa waxaa ku soo baxday biyihii oo isdul saaran oo aad moodayso buur dheer oo weyn oo kaleeto sidaasay biyihii isu dul saaran yihiin waana taagan yihiinoo dhinacan uma dhaqaaqayaan waxaana u dhaxaysa jid la mari karoo engegan baa u dhexeeya yaa ka haya biyahan yaa haya kuwana yaa haya qudro rabbaaniya haysa awood rabbi baa haysa subxana wa tacala halkaasaa nabiyullaahi muusa calayhi salaam la mariyey iyagii markii halkaa la marinayo intaa waxaa la soo dhowaynayaa oo la soo wadaa fircawn iyo ciidamadiisi yani waan gaadhnay way inugu dhow yihiin waa kuwan qabta yani orod waa soo ordaya qudro rabbaaniya iyagana dabada ka wado waa la soo riixaya meeshii baa la soo geliyey nabiyullaahi muusa iyo reer bani israa'iil waa la badbaadiyey markii fircawn iyo ciidamadiisii badda gudaheeda ku idil yihiin oo kii ugu horreeyeyna uu badda qarkeedii kala marayo kii ugu dambeeyeyna badda soo galay baa biyii laysku fasaxay biyii baa laysku sidaayay khalaas meeshaas way meeshuu marka fircawn uu calacalayo dhawaaqayo aamantu annahu laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banuu israa'iil haddaan rumaynayaa hadda kii reer bani israa'iil kii ay rumaysnaayeen kii weli ilaah ma qabo kii buu leey kii reer bani israa'iil rumaysnaayeen haddaan rumaynayaa buu leey oo miyaa lagaa yeeli alaana waqad casayta baa le ma hadda hadda war waa dhammaaday horay bay kuu qumanayd baa le loo diid marka allah subxaana wa tacala wuxuu leeyahay marka arrintaa iyadaa bal u fiirsada arrintaa innaga maxaa inoogu jira inna fii dalika laaayatan calaamadii astaan weyn baa ku jirta oo qudro rabbaaniya ku tusaysa oo maxaa aayad iyo cibradu seeba inoogu faa'idaynaysa waxay inoogu faa'idaynaysaa kow horta acdaada ilaahay si kasta ha u xoog badnaadeen hana u kibreene natiijadoodu inay tahay in la tirtiri doono awliyada ilaahayna si kasta haddii loo cidhiidiyo rususha iyo dadka raacsan marxalado iyo xaalado way mari karaan cidhiidi ay geli karaan laakiin akhiiran natiijadu iyagay u dambayn doontaa hiiladu iyagay u dambayn doontaa aayadaha ku jira iyo duruusta ku jirta waa taa waxaa ka mid a duruusta ku jirtahay inuu siraaca iyo looltanka iyo lagatanka xaqa iyo baatilku weligii soo jiray jirina doono saas bal u fiirsa rasuul kasta markuu yimaado cadow baa loo samaynaya waa la lagatamayaa waa la lagaatama waa la dagaalamayaa waa la isku taagnaanayaa akhiiran natiijadu laakiin waa soo socotaa duruusta layna baraya waa taa gaaladana waa loo hanjabayaa waa looga cagajuglaynaya isjiraa la leeyahay awliyada ilaahay iyo rusushiiyo atbaacdoodana waa la rajo gelinaya waxaa la leeyahay nasrigii waa dhow yahay adkaysta saas way macnaa duruus noocaasa ku jirta aayado waaweyn baa ku jira rabbina subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay intooda badan ma rumaynaya hadalkaas kuwii nebi maxamed la joogay gaalada ahaa ayaa loo wadaa rabbina subxaana wa tacaala waa casiiska awood leh oo uu kaga adag yahay ciddii ka hor timaada raxiim ahoo naxariisu ugu naxariista awliyadiisana alla waa leeyahy subxana wa tacala iyo rasusha fa awxaynaa waan waxyoonnay ilaa muusa muuse xaggii waxaan u waxyoonnay anidrib dhufo bicasaaka ushaada waxaad ku dhufataa albaxra badda ku dhufo wuu ku dhuftay baa ku jirto fanfalaqa markaasuu kala dhambalmay baddii way kala dhambalantayoo way kala dilacday way kala jeexantay fa kaana wuxuu ahaaday kullu firqin jeex kasta ama dhambal kasta oo baddii ka midii wuxuu noqday ka tawdi sidii buur oo kale alcadiimi ee weyneyd sidii buurtii weyneyd oo kale uu noqday wey macna wa aslafnaa waan soo dhowaynay humma halkaa waxaan ku soo dhowaynay alaakhariina kuwii kale oo fircoon iyo ciidamadiisii waa lasoo durkinaya waa lasoo wadaa macna wa anjaynaa waxaanu badbaadinay muusa muuse ayaan badbaadinay iyo waman addoommadii macahu la jirankiisa ahaa ajmaciina dhammaantood waa samato baxeen oo baddii bay gudeen waa reer bani israa'iil uma kadibna aqraqnaa waxaanu maanshaynay oon biyo ku halaagnay alaakhariina kuwii kale oo fircoon iyo ciidamadiisii ah inna fii dalika arrinkaa dhexdiisana waxaa ku sugan la'aayatan astaan iyo calaamad weyn wamaa kaana maynan ahaanin aktaruhum intooda badan mu'miniina kuwa rumaynaya maynan ahaanin wa ina rabbaka rabbigaa lahuwa isaga ayaa alcasiizu midka qaalibka ah alraxiimu ee naxariistay isaga way rabbi subxana wa tacala qiso walba markii la khatimayo aayaddaasaa lagu khatimaya aayaddu macnaha waxay ishaaraysaa darsiga ku jira qisada saas manaa duruus baa ilan ku jirta qisooyinkani wax uun ku tiri kuteeno oo alfuleyla waleyla oo kale ma aha alfuleyla oo layska sheekee un waqtiga ha laysku dhaafiyo un qisaskan ma aha qisaskani waa duruus nolosha qaybo ka mida cilaajinaya wa marka midaasaa lagu leeyahay bal dhuuxoo faa'iidada ku jirta kala bax watlu calayhim naba'a ibraahiima id qaala liabiihi wa qowmihi ma tacbuduun halkan waxaa laga gudagalay qisadii nabiyullahi ibraahim iyo calayhi salaam iyo qowmkiisii watlu akhri nebiyow calayhim kuwan korkooda kula jooga naba'a ibraahiima ibraahim warkiisii ku akri waa awowgood wey wayna ku abtirtaan oo way sheeg way ku faanaan balkaana warkiisii ku dul akri id waqti qaala uu yidhi liabiihi aabbihi markuu ku yidhi iyo wa qowmihi qowmkiis tolkii markuu ku yidhi maa maxay baa tacbuduuna caabudaysaan war maxaad caabudaysaanood yani wax weeyaan aad idin haysta qaaluu waxay yidhahdeen nacbudu waxaanu caabudaynaa asnaaman sanamyaal baan caabudaynaa dhagaxyaalaan samaysanaan caabudaynaa fanadallu oo fanadallu waan ahaanaynaa caakifiina kuwa ku negi lahaa licibaadatiha caakifiina kuwa negi baan ahaanaynaa lahaa ay licibaadatiha asnaamtan cibaadadeedaan u nagaanaynaa ama calayhaan yaanu ku nagaanayna qaala wuxuu yidhi nebi ibraahim calayhi salaam hal yasmacuuna kuma idin maqlayaan id waktiga tadcuuna aad tuugaysaan markaad baryaysaan ma idin maqlayaan dhawaaqiin iyo qayladiin aw amase yanfacuuna kuma idin anfacayaan haddaad caabudaan aw amase yaduruuna kuma idin dhibayaan haddaad cibaadadooda ka tagtaan ood caasidaan qaaluu waxay dhaheen bal iskaba dhaaf intaa midna ma jirto waa qirsan namana maqlayaan namana dhibi karaan dheefna nooma hayaan bal iskaba dhaaf intaa midna ma jire wajadnaa waanse helay aabaa'anaa aabbayaashana ayaanu helay kadalika sidaa iyaga oo yafcaluuna falay ama wajadnaa aabaa'anaa ayaanu kadalika sidaa ka helay yafcaluuna iyagoo falayo waa saa un baanu awiyadana ka soo gaarnay iyo saa un baanu u haysanayna qaala wuxu uhi nabillahi ibraahim calayhi salaam afara'aytum bal ka warrama maa shayka kuntum aad ahaydeen tacbuduuna kuwa caabuda antum idinka iyo wa aabaa'ukum awowyadiinnii alaqdamiina ee horaynta badnaa idinkii awowyadiinnii horreeyeyba waxaad caabudaysaan bal ii warrama oo iiga warrama warbixin iga siiya marka fa innahum iyagu caduwun cadow bay lii aniga iiyihin caduwun cadow wey lii aniga cadow bay iiyihin ilaa rabba alcaalamiina uunka rabbigii mooye isaga cadowgii ma ah alladii allahaasoo khalaqanii i abuuray oo fa huwa isagu yahdiini i hanuuninaya waaladii midka huwa isagu yutcimunuu i quudinaya oo wayasqiini i waraabinaya wa idaa goortii maridtu aan xanuunsadana fa huwa isaga ayaa yashfiini i caafinaya waaladii midka yumiitunii i dilaya uma kadibna yuxyiinii i noolaynaya waaladii midka atmacu aan damcayo an yakfira inuu dhaafo lii aniga khatii'atii gafafyaalkayga gafkayga inuu ii dhaafo yowmaddiini yacni abaalgudka maalinkeeda maalinka abaalgudku dhacayo inuu gafkayga ii dhaafo midka aan damcayo saas man nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam bal warkiisii ku akri baa layidhi qoladan kula joogta kuna abtirsata kuna faanta markii uu ku yidhi warkiisu goormu ah markuu ku yidhi aabbihii iyo qowmkiisa aabbihii aazar oo asnaamta u samayn jiray aabbihii iyo qowmkiisii wuxuu ku yidhi maxaad caabudaysaa maa haadihi tamaahiilu alatii antum lahaa caakifuun maxay yihiin taallooyinkan aad ku dulnegidihiina dul furfadhidaan waxay yidhaahdeen asnaam baanu caabudaynaa asnaam nacbudu asnaaman ayagaa un baanu ku dulnagaanaynaa waa dhagaxyaantaas waan haysanaynaa iyagaanu caabudaynaa bay dheh bal ka warrama bul marka bal warbixin isiiya oo markaad u yeedhanaysaan maydin maqlayaa haddaad cid caabudaanna maydin anfacaya roob iyo caruur iyo nabadgelyo iyo waxaad rabtaan ma ka helaysaan haddaad cibaadadooda ka tagtaanna maydin dhibi karaan waxay yidhaahdeen maya intaa midna kuma haysan bal ilahay baa idinku dhaariya caqlixumadooda fiir waa qirsan yihiin intaa midna inaysan u haynin haddana maca daalika waxay leeyihiin waxaanu u haysano wax kuma haysanee laakiin waxani waa abka soo gaadho hidiya dhaqan bay noo tahay hidiya dhaqanna lagama tago caado la khilaafo cano allay leenahay wey somalida mesha ka yidhahdaan dhaqan baan lahaan jirno hiday noo ahaan jirto awow iyo ab baan ka soo gaadhnay saas daraaddeed ciyaar ciyaar kaga tegmayn saasay leeyihin macna yacni waa tan hadda jirto oo kaleo markaad tidhahdo warwadaadkan qabriga ku jira maxaad ka rabtaa ma ku maqlaya waxaa laga yaba inu ku yidhahdo ima maqlaya dhib ma kuu geysan karaa maya laga yaba inu ku yidhahdo dheef ma ku hayaa maya maxaad ka rabtaa marka dariiqadii baan ka soo gaadhay buu kuleeyahy dariiqadii aan ka soo gaadhay bal qaarkood waxaaba laga yaabaa jawaabtoodu inay ka xumaato qawmu ibraahim oo shirkiga ku sugnaa jawaabtoodii inay ka xumaato laga yaabo oo kuwan waxay yidhaahdeen maya waxba nooma tari karaane kuwa maanta jooga waxayba dhahayaanba maya sir buu leeyahay awood buu leeyahay wax ku qabto somaal waxbuu qaban dhulkii cirku kala hayaa taaka taaku meel walba ugu jiraa wuu kuu imaan adigu wuxuu weydiiso saasuu qabaa ayib kuwa yidhi balaa waxba ma tari karaan sooma dhaamaan saas marka waxba ma tari karaan laakiin aabbihi awow baan ka soo gaarno saasaan u haysanaa ayay yidhaahdeen markaasaa nabiyullahi ibraahim wuxuu ku yidhi bal ka warrama waxaad caabudaysaan idinkiiyo aabbayaashiinnii horraynta badnaayo horreeyey bal ii warrama aniga cadow bay ii yihiin uunka rabbiga iskale mooye halkaa waxaad ka fahmaysaa inay rabbina caabudi jireen asnaamna caabudi jireen waxaad caabudaysaan oo dhanna cadow bay ii yihiin markii laga soo reebo rabbiga uunka iskale isagana waa caabudi jireen isaga col iimaan laakiin inta kale oo dhan col bay iiyihin yani colaan xirxiraa baa naga dhexaysa wey mana heshiin karno isumana imaan kareen saasa la doonaya ruxa muslimka ruxa muslimka waxaa la doonaya shirkiga iyo dadkiisa inuu col la noqdo saas allah iyo awliyadiisana inuu la noqdo inuu saaxiib la noqdo oo jeclaadaa la doonaya shirkigii iyo khuraafadii iyo diin la-aantii iyo riddadii iyo wixii baa iska socda markaasuu ku leeya war sheekhu maxaa dadka kaa galay dadka maad iska daysa sidaadaba horta faduul badnidaa buu ku leeyahy faduul badnida dadka maxaad u faduulinaysaa war waxaan u faduulinayaa waa inaad col la noqoto shirkiga iyo dadka wata haddaadan col la noqonin laa ilaaha ila allahu maba aadan fahninba laa ilaaha nafyi baa la rabaa iyo inaad diiddo la dagaalanto nacdo baa la rabaa haddii aadan nicin oo tidhahdo waxa laysku wado shirki iyo tawxiidku ha wada socdeen ahluliimaankii ahlulkufrigu ha wada jireen midnimaan maanta u baahannahay oo gaalaa ina wada haysato cadow baa inu leenahay weyne ha la wada socdo haddaad tidhahdo waa sida loo wada soconay fainahum caduwun lii ilaa rab alcaalamiina col ha kuu noqdeen hadduu iimaankaagu dhabi haddii kale soomaa wax isku wadwad adaa ogaan doone isku wadwad wax ku wadmayana ma jiro saas wey maana nin dhagax caabudaya iyo nin wadaad qabri ku jira caabudaya iyo nin ilaahay keligii caabudaya miyaa saf wada geli kara maya saas maxaa yeele qalbigii cadci waxaaba kala tegay caqiidadii baa kala tegay macana fainahum caduwun lii ilaa rab alcaalamiin allaha i abuuray oo i hanuuninaya u fiirso allaha anigu aan caabudaya keligii aan caabudaayay tilmaamahan u leeyahy horta isagaa i abuuray isagaana i hanuuninaya jidka saxda igu hanuuninaya sanam waxba ma hanuunin karo wadaadka qabri ku jirana wax ma hanuunin karo mana abuuri karo isagaa i quudiya oo i waraabiya waxaan cunaya ama cabayana xaggiisay ka soo jeedaanoo isagaa maamula markaan xanuunsadana isaga unbaa i caafiya caafimaadka isagaa bixiya rabbi subxaana wa tacaala cid kaloo bixisaayo caafimaadka ma jirto isaga ayaa i dilaya markaan dhimanayo isoo noolayn markaan noolanayana isagaa i noolaynaya isaga keligii baan rajo ka qabaa inuu maalinta aqonon damacsanahay dembiyaashayda iyo khaladaadkayga inuu i dhaafo cid kaloo dhaafi karta ma jirte war intaa miyaad ku haysaan waxaan alla ahayn subxana wa tacala cidaan alla ahayn tilmaamaha ma ku haysaan maya keligii baa marka cibaadada iskale isagaa ku haya ku abuurtay ku maamulaya ku dili doona ku soo noolayn doona caafimaadka ku siinaya caruurta ku siinaya xoolaha ku siinaya cid kaloo uu kuusoo mariyo kuugu soo dhiibay ma jirto cid haddii aad macnaha waxa weeyaan aad ka tagto kaa qaadan karta ma jirto isaga keligii haddaad isku xidho maxaa kaa xumaanaya marka wax kaa xumaanaya jira waxba kaa xumaan maayo saas macana laakiin balaayo waxay kugu dhici markaad isagiiyo khalqigiisa isku garboodto ama isagiiba intaad ka tagto khalaa'iqdaada xu raadsato waxba aan haynin macna waxyihiina uusan jirin watlu akhri baa lay nabiga calayhim korkooda waxaad ku akhridaa kuwa kula jooga nabaca ibraahiima ibraahiim warkiisii ku akhri id waqti uu war ahaa id waqti uu war ahaa qaala uu yidhi liabiihi aabihi markuu ku yidhi iyo wa qowmi qowmkiisa maa maxaybaa tacbuduuna caabudaysaan qaaluu waxay dhahdeen nacbudu waxaan caabudaynaa asnaaman sanamyaal oo fa nadallu waxaan waan ahaanaynaa caakifiina kuwa ku negi lahaa kuwa negi lahaa asnaamta darteed u negi ama lahaa ay calayhaa korkeeda ku negi korkoodaan joogaynaayo daa'imaynaayo qaala wuxuu yidhi hal yasmacuunakum ma idin maqlayaan id waktiga tadcuuna aad tuugaysaan ma idin maqlayaan aw amase yanfacuunakum ma idin anfacayaan haddaad caabudaan aw amase yaduruunakum ma idin dhibayaan haddaad cibaadadooda ka tagtaan qaaluu waxay dhahdeen bal iskaba dhaaf saas ma ahee wajadnaa waan hellay aabaa'ana aabbayaashanaan hellay kadalika sidaa yafcaluuna iyagoo falay saas aabbayaal umaan ka soo gaarnay awowyo qaala wuxuu yidhi afara'aytum bal ka warrama maa shayga kuntum aad tihiin aad ahaydeen tacbuduuna kuwa caabuda antum idinka iyo wa aabaa'ukum aabayaashiinii alaqdamuuna ee horraynteed badnaa waxaad caabudayseen fa innahum iyagu kuwa aad caabudaysaan caduwun cadow bay yihiin lii aniga iyihin waa cadow col bay iyihin saas way macana ilaa rabba alcaalamiina uunka rabbigood mooye isaga ila laftiisa way caabudayeen intaad caabudaan allaha uunka iskale mooye wixii ka soo hadhay col bay iyihin alladii allahaasoo khalaqanii i abuuray oo fa huwa isagu yahdiinii i hanuuniya waaladii midka huwa isagu yutcimunii i quudiya oo wayasqiinii i waraabiya waidaa goortii maridtu aan bukoodana fa huwa isaga ayaa yashfiinii i caafiya waaladii midka yumiitunii i dila uma kadibna yuxyiinii i nooleeya waaladii midka atmacu aan damcayo an yakfira inuu dhaafo lii aniga khatii'atii gafkayga yowma ddiini maalinta maalinka abaalgudkii abaalmarinta maalinta laysu abaalgudayo inuu gafafka khaladkaygii ii dhaafo midka aan ka damcayen ka rajaynaya way alla subxana wa tacala rabbii hablii xukman wa alxiqnii bisaalixiina waa duca wey nabiyllahi ibraahim alla subxana wa tacala baryay rabbi rabbigay buu yidhi hab hibe lii aniga waxaad ii hibaysaa xukman xugum ii hibe waa cilmi sida mufasiriinta salafku ay leeyihin wa alxiqnii i haleeshii bisaalixiina kuwii susubanaaye ficlaana ilaahu ii haleeshii wajcal yeel lii aniga waxaad ii yeeshaa lisaana sidqin run carabkeed fil aakhiriina kuwa dambeeya dhexdooda kuwa iga dambeeya dhexdooda run carabkeed ilaahu ii yeel yacni ammaan wey wajcalnii allow iga yeel min warasati jannati naciimi shayga laysugu nicmeeyo jannadiisa kuwa dhaxlaya ilaahu iga mid dhig waqfir dhaaf liabii aabbahay ilaahu u dembi dhaaf maxaa yeelay innahu isagu kaana wuxuu ahaa min addaalliina kuwa lunsan buu ka mid ahay walaa tukhzinii ha ihoojinin yowma maalinka yubcathuuna khalaa'iqda la soo saaray yowma maalin allow hay uhoojinin laa yanfacu uusan anfacaynin maalun xoolo ayna anfacaynin walaa banuuna iyo wiilaltoona ilaa man cid mooye ata allaha alla ula yimaada biqalbin qalbi ula yimaada saliimin oo fayow ciddii ilaahay qalbi fayow ula taga mooye nabiyullahi ibraahim calayhi salaam alluu weydiisanayaa rabbi hablii xukman xukumkaas mufasiriinta selafku waxay leeyihiin yacni waa cilmi ilaahu cilmi xaggaaga iiga hibe waxaadna i haleeshiisaa saalixiintii kuwii iga horreeye fiicfiicnaaye suubanaana ilaahu iga dabageeyo i haleeshii waa tii rasuulkeenaba salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi markii naftu ka baxaysay hadalkii ugu dambeeye nebigu yidhaahdo wuxuu ahaa allahumma fi rafiiqi alaclaa allahumma fi rafiiqi alaclaa ilaahow saaxiibadii saraynta badnaa kuwaa ilaahu i haleeshii saasuu nebigu yidhi salawatu rabbi waslamu caleyh rafiiqa yacni waa ambiyadii iyo rusushii ka horraysay iyo saalixiintii kuwaa ilaahu i haleeshiyo iga dabagee buu nabigeenu sal lla lay slam ku ducaystay waa ducadaa nabiyullahi aabihii ibraahim uu ku ducaystay oo kale way macnaha rabbina subxana wa tacala nabiyullahi ibraahim waa ka aqbalay oo wuu haleeshiyey wa inahu fi laakhirati la min asaalixiin saasuu rabbi yidhi subxana wa tacala waxaad ii yeeshaa buri rabbiyow lisaana sidqin fi laakhiriin kuwa dambe ee iga dambeeya dhexdooda run carabkeed ilaahu ii yeel run carabkeed yacni ammaan wanaagsan wey ammaan wanaagsan ilaahu dhexdooda ii yeel kuwa iga dambeeya oo xumaan yaan laygu sheegin alle in la ammaano wa ficlan ilahay waa ka aqbalay subxana wa tacala nabiyullahi ibraahim calayhi salaam wuxuu ka mid yahay rususha dawaa'iftu kulligood agtooda ka ammaanan maalan haddaad yuhuud yahuudda aragtaan yuhuudda haddaad aragtaan waa ammaanayaan nasaaradu way ammaanayaan innaga iskaba dhaaf muuminiinta nebi maxamed raacsan salawatu rabbi wasalaamu caleyh ilaa lagala hadlay oo la yidhi macnaha waxa weeyaan yacni maa kaana ibraahiimu yahuudiyan walaa nasraaniyan walaakin kana xaniifan muslima yani way sheeganayaan qolo walba way sheeganaysa waana la ammaanaya ammaan buu ilaahay usoo dejiyey subxana wa tacala oo dhulka u dhigay nin ammaano mooyaane intii ka dambaysa cid wax ka sheegaysa ma ay jirto lisaana sidqin alla waa ka aqbalay subxana wa tacala baryadaana wey macnaha marka nabiyullahi ibraahim waxa uu ka rabaayo wax wax weyn meehe yacni sideedaba haddii xumaan lagugu barto oo khalqigu xumaanuun kugu sheegaan khaasatan dadka wan wanaagsan waa shuhadaa llahi fi lardi wey sida xadiiska nabiga ku sugan sal ly slam markhaatiyada ilaahay ee dhulka jooga waa addoommadiisa saalixiinta wey hadday isku waafaqaan hebel waa xun yahay waad xun tahay weligaaba isqurqur hadday isku waafaqaan waa wanaagsan yahayna waad wanaagsantahay ammaantaa marka nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam la ammaanayaay tilka caajilu bushra lmu'min miduu nabigu ku tilmaamay salawatu rabbi waslamu caleyh waa bishaaradiisii qaar ka mid oo loo soo dedejiyo ilahay subxana wa tacala adduunka u keenay wey macnaha saas waxaad iga dhigtaa buuri rabbiyow shayga lagu nimcaysto oo lagu raaxaysto jannadiisa kuwa dhaxlaya mid ka mida ilaahu iga dhig yacni waxyaabaha jannada ku diyaarisay dadka dhaxlaya ilaahu igu dar aabbahayna ilaahu u dhaaf innahu kaana min addaaliina kuwa lunsan buu ka mid ahaa baryadaasi ilaahay uu u weydiinaya aabbihii oo gaala inuu u dembi dhaafo waxaynu soo marnay inay ahayd intuusan ogaanin aabbihii inuu gaalnimo ku dhimanayo wamaa kaana istikfaaru ibraahiima liabiihi ilaa can mawcidatin wacadaha iyaah falama tabayana lahu anahu caduwun lilahi tabara'a minhu saas marka intiina u caddaanin bay ahayd markay u caddaatayna waa ka beri noqday sidaas daraaddeed baa nabiyullahi ibraahim calayhi salaam ku dayda layna yidhi ku dayda dhaqankiisii qaata laakiin hal arina ha kaga dayanina oo maxay tahay weydiintii aabbihii oo gaala uu ilaahay u weydiiyey inuu dembi dhaafo taa ha kaga dayanina layidhi ilaa qawla ibraahiima liabiihi laastakfiranna laka taa iyada ha ku raacina layidhi sibay uga dhacday nabiyullahi ibrahim alayhi salam qur-aanku tilmaamay saas wey macana waxaa ka mid a baryooyinkiisa uu ilaahay weydiistay walaa tukhzinii yawma yubcathuun ilaahu hay hoojinin maalinka khalaa'iqda la soo saaray oo ilaahu hay fadeexaynin maalinkaasoo xoolo iyo wiilal aad dhashay midna ayna wax ku taraynin xoolo badanood lahaydna waxba kuu qaban maayaan maalinkaa wiilal fara badanood dhashay oo macnaha waxa weye xoog yeeshayna waxba kuu qaban maayo maalinkaa waxa wax ku tari kara ilaa man ata allaha biqalbin saliim ruux ilaahay ula taga qalbi fayow mooye oo ruuxii qalbi fayow ilaahay ula tagaay xoolihiisi iyo carruurtiisiiba waa anfacayaan xoolahaagiina waa ku anfacaya wixii ilaahay dartii aad ula baxdo sadaqaysatay caruurtaadiina ducadoodii iyo baryadoodii iyo camalkoodii saalixaha waa ku anfacayaan oo macnaha waxa weye inay kuu shafeecaan baaba suuroobi karaysa marka ilaa man ata allaha biqalbin saliimin waa ruuxii tawxiid iyo iimaan ku dhintay qalbigu markuu yani fayoobida waxaa laga wadaa waa inuu ka fayow yahay shubuhaadka iyo shahawaadka labadaba saas yani shahawaadka waa waxyaalaha shirkiga iyo bidcada iyo dadka geliya shubuhaadkuna waa cudur qalbiga ku dhaco oo keena ruuxu inuu macaasida iyo dunuubta jeclaado labadaa cudurba waa inuu ruuxu ka fayow yahay oo iimaan iyo khayr jacayl iyo wanoog wanaag qalbigiisa ku jiro ruuxaa tawxiidka ku dhintay ruuxaa mooye cid kale oo maalkiisa iyo caruurtiisu ay wax u taraysa ma ay jirto macnaha saas ama ama waxaad dhigi kartaa ilaa laakiin oo laaday macnaha waxaad ka dhigi kartaa istitnaha munqatic waxaad ka dhigi kartaa macnaha ayib rabbi rabbigayo hab hibe lii aniga waxaad ii hibaysaa buuhi xukman xugum ii hibe wa alxiqnii waxaad ii haleeshiisaa ood iga dabageysaa bisaalixiina kuwii suusuubanaa khalqigaagii fiicfiicnaayo addoommadaadii wanaagsanaa allow ii haleeshii wajcal yeel lii aniga lisaana sidqin yacni run carabkeed ilaahu ii yeel run carabkeed yacni hadal ammaan ah fil aakhiriina kuwa dambe ee iga dambeeya dhexdooda wajcalnii iga yeel allow min warasati jannati naciimi shayga laysugu nicmeeyo jannadiisa kuwa dhaxlaya mid ka mida allow iga dhig shayga laysugu nimceeye jannada yaalla aakhira dhexeeda yaalla jannada uu yaallo qolaa dhaxli doontee kuwaa mid ka mida ilaahu iga dhig waqfir dhaaf lii aniga abi aaba waqfir dhaafde lii abi aabbahayna allow u dembi dhaaf inahu isagu kaana wuxuu ahaa min adaalliina kuwa lunsan buu ka mid ahaaye oo dee gaalnimu ku dhintay iyo shirki walaa tukhzinii hay hoojinin yowma maalinka yubcathuuna lasoo bixinayo khalaa'iqda allow hay hoojinin yowma maalin allow hay hoojinin laa yanfacu uusan anfacaynin maalun xoolo ayna anfacaynin walaa banuuna iyo wiilal iyo carruurtoona waxba ayna anfacaynin ilaa man cid mooye ataa u tegey allaha alla ula tegey biqalbin qalbi ula tegay saliimin oo fayow oo shirkiga iyo nifaaqa iyo shakiga iyo jahliga ka fayow iimaanka iyo daacada iyo khayrkana ku fayow iyo sunnada ilaahu qalbigaasi ruux la yimid mooye maalinkaasi cid kale oo maal iyo xolotoona ay anfacayaan uusan jirin maalinka alla wahay hoojini buy macna waxaa nabigeena ka sugan sal ly slam xadiis saxiixa bukhaariga ku yaalla wuxuu nebigu yuri sal lay slam maalinta qiyaamada ibraahim aabihii baa loo keeni doonaa aabihii oo bus badan bus badan oo boodh badan oo dulaysan markaasaa nebi ibraahim wuxuu ku dhahayaa soomaanan ku dhihin hay caasiin adduunyada markii la joogay aabbasow kaama kari waayen hay caasinina tawxiidka qaado markaasuu odhanayaa wiilkaygiiyo maantaan ku yeelayaanoo ku caasiyin markaasaa nebi ibraahim wuxuu leeyahay rabbiyow waxaad ii ballanqaaday inaadan ii hoojinaynin hoojin ka weynna ma jirto aabbahaygii oo sidan u fog oo sidan maanta u yaalla markaasaa rabbi subxaana wa tacala wuxuu leeyahay yani ibraahiimow jannadayda waan ka xaaraameeyey ruux gaalnimo ku dhintay nabi ibraahim marka si loo qanciyo ayaa waxaa la odhanayaa bal fiiri hoostaada fiiri baa laleeyahy hoostiisa hadduu fiiriyaba aabbihii oo loo bedelay dhurwaa oo xaarkiisa iyo dhiiggiisa iyo intuu ku galgashay ay ku dhabooqan yihiin ayuu arkaya waa dhurwa suuradii aabihii laga bedel dhurwa ahaan buu meesha u yaallay markaasaa inta qoobabka iyo lugaha la qabto saa loo qaado baa naarta lagu tuuraya xadiiskabuhari ugu yaalla marka waxa weeye kuquus qaado wey soo kuquusa ma ah haddii nin uun laga yeelayo aabbahayoo gaala jannaha la geyso ibraahim lagama yeelen ya saas marka waxa weeye wadaadadu waxaanay sheegahayaan oo aabbanimo yaa wax lagugu tariyo aabbaha hadduu fiican yahay waxbuu kuu qaban haddaad shirki iyo gaalnimo ku dhimato adoo sheekh hebeloo ku hayo awowgayo ku hayo balaayo baryaya wax wax kuu qaban kara ma jiro saas maana yani adiga tawxiid iyo iimaan ku dhimo bal shafaaco marka ha timaada shafaaca waxay imaan kartaa ruux tawxiid ku dhintay ama ruux gaalnimo ku dhintay haddii khalaa'iqdoo dhan ay isu timaado oy u shafeecda laga yeeli maayo nabiyullahi ibrahim baa laga yeeli lahaa alayhi wacala nabiyina salaatu wasalaam waxaa kaloo aayaddu ku caddahay iyo xadiiskuba nebi aabihii gaal waa noqon karaa oo qur-aanku wuu sheegay ilmihiisu inuu gaal noqon karo oo qur-aanku wuxuu sheegay xaaskiisu inay gaal noqon karto soma haddana maca daalika kii qaraabadiisa ahaaye saa ugu xidhnaa hadduu gaalnimo ku dhinto auna waxba u tari karin xaggey ka timi marka waxa weeye sheekhaa wax qaban iyo sheekhaa shafeeci iyo sheekhaa wax walba haye iyo yani waxa xaggey ka timi waxaas waa khuraafo aan raadnahay wey macnaha taasaa macnaha layna fahansiinaya oo waxa weeyaan adiga iyo lafahaaga iyo daacadaada ku tasho tilka ummatun qad khalat lahaa maa kasabat walakum maa kasabtum walaa tus'aluuna camaa kaanuu yacmaluun saas ha yani waxa weeye aabbahay baa geel lahaa anaa dameerele waa dhaantay ha anaa dameerele waa kuu dhaantee adiga maxaad shaqaysato ilahay hortiisa dhigatay sheekhiibaa dariiqadaasaa ahaa oo awood lahaa aabbayaashay iyo abtirkayga sheekhiyaa ku jiray iyo dad halis oo khataroon la geli karin maxay ku yihiin adig adiga waxaad shaqaysatay umaa ku anficiya ku talagal wixii ilahi subxana watacala aad la hortegi lahay saasa la doonaya wa uslifat iljannatu lilmuttaqiin markii qisadii nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam la dhameeyey ayaa waxaa laynoo sheegayaa maalinta qiyaamada oo nebi ibraahim saa ilaahay u baryi doono waxa dhici doona wa uslifat waa la dhoweeyey aljannatu jannadii baa la dhoweeyey lilmuttaqiina kuwa alla iska jira ka cabsada ayaa loo soo dhoweeyey waburizat waa la muujiyey aljaxiimu jaxiime ayaa la muujiyey lilqaawiina kuwa habowsan baa loo muujiyey wa qiila waxaana la yidhi lahum iyaga waxaa lagu yidhi ayna aaway maa shaygii kuntum aad ahaydeen tacbuduuna kuwa caabuda min duuni illaahi alla kasakow hal yansuruunakum ma idiin hiilinayaan aw amase yantasiruuna ma hiilisanayaan ayagu wax ma isu qaban karaan idinkasta wax ma idiin qaban karaan fakubkibuu waa la gambiyey waa la gembiyey fiihaa naarta dhexeeda lagu gembiyey hum iyaga iyo walqaawuuna kuwii habowsanaaba iyo wa junuudu ibliisa iyo ibliis ciidamadiisi ajmacuuna dhammaantood qaaluu markaasay dhaheen walxaal hum iyagu fiihaa naarta dhexeeda yakhtasimuuna ay ku doodayaan tallaahi ilaahay baan ku dhaaranay in kunnaa waxaan ahayn la fii dalaalin baadi cad baadi dhexdeed mubiinin oo cad id wakti baan baadi cad ku sugnayn nusawiikum aan idinla simi jirnay birabbi alcaalamiina uunka rabbigood rabbigii markaan idinla simayn wamaa adalanaa namana luminin ila almujrimuuna dembiilayaal mooye mujrimiintaa unbaa na lumiso sabab noogu noqotay famaa lanaa nooma sugnaanin min shaaficiina kuwa noo ergeeya maanta ma hayno ilaahay noola hadla walaa sadiiqin iyo saaxiibtoona xamiimin oo dhow labadaa midna ma hayno falow anna lanaa may noo sugnaato karatan celin hal mar ah hal mar maa dib loo yar celiyo oo fa nakuuna markaa aan ahaano min almu'miniina kuwa rumeeya markaa aan ka mid noqone inna fii dalika arrinkaa dhexdiisa waxaa ku sugan la'aayatan calaamad cajo badan wamaa kaana mana ayna ahanin aktaruhum intooda badan mu'miniina kuwa rumaynay wa ina rabbaka rabbigaa lahuwa isaga ayaa alcasiizu midka ciziga la ah alraxiimu ee naxariista wey maalinta xagga marka la tago qiyaamada la tago jannadii waxaa loo soo dhawaynayaa dadkii isjiri jiray oo adduunka markay joogeen ilahay cadaabkiisa iska jir jiro alla ka cabsan jira ma iyaga marka jannada loo soo dhaweeyo kuwii lunsanaa ee habowsanaana naartii jaxiimaan loo soo muujinaya burrizad banaankaa lasoo dhigaya markaasay arkayaan markaasaa waxaa la leeyahay aynamaa kuntum tacbuduun aaway waxaad caabudi jirteen aaway dhagaxyaantii aaway asnaamtii aaway kuwii malaa'igta caabudi jiray aaway kuwii caabudi jiray yani waxa weye qoraxda iyo dayaxa aaway kuwii bini aadamka iyo awliyada caabudi jiray aaway waxaad caabudi jirteen maantaa la rabaa inay wax qabtaan alla kasakow kuwaad caabudi jirteen aaway ma idiin hiilin karaan maanta wax ma idiin qaban karaan ama iyaga laftoodu wax ma qabsan karaan aw yantasiruun ha iyaga laftoodii baa la soo istaajinaya ma waxbay qabsan karaan laftoodiina wax ma qabsan karaan kuwana waxma qaban karaan saas waxba laysuma qaban karo halkaa markay noqotaa marka waxa weeye madax madax loogu daadinaya cadaabka ilahi subxana wa tacala fa kubkibuu fiiha waa lagu gembinaya yani madax madax baa loogu ridaya ayaga iyo kuwii lunsanaa oo dhan iyo ibliis ciidamadiisii dhammaantood baa naartaas madax madax loogu daadinaya markaasay naarta dhexeeda isku eedaynaya is eedayn ilaan haddii la fashilmo oo ceeb la dhex fadhiisto sideedaba waa la is eedeeya haddaan idhahno hadda aan dhaqaano hawl heblo qabanno oo hawshii lagu fashilmo berrita waxaa imaanaysa war adaa ilaha iyo adaa ilaha midna ma garowsanayo saas waa las eedaynaya marka yakhtasimuuna way doodayaan oo naarta dhexday ku doodayaan qoladii marka la watay ee yani wax caabudi jirtay ayaa hadlaysa oo waxay leeyihiin baadi cad baan ku sugnayn adduunka markaan joogo markaan rabbin idinla simi jirnay oo idinkiiyo rabbi aan wax idinka dhexaysiin jirnay ma aha inay rumaysnaayeen alle inta uu awood leeyahay inay kuwana awood leeyihin laakiin hal shay oo ilaahay khaas uu u leeyahay haddaad khalqi kala siiso isagii ilahay waad sintay saas alla subxaana wa tacaala baryada isagaa gooni u leh haddaad khalqi kale barbarido oo aad yani waxa weeye aada baryada u jeediso baryadii ilaahay lahaa iyo khalqigaas waad ku sintay gawricii waa la mid kaalmo weydiisigii waa la mid sujuuddii waa la mid yacni tala saarashadii waa la mid waxyaabaha ilaahay gooni u leeyahay isaga iyo khalqi kale haddaad ka dhexaysiiso ama u sii marto waad ku sintay xataa aad ba rumaysnaatid kanna inuu makhluuq yahay allana uu khaaliq yahay waxba kuu tari mayso saas wey maanaa maxaa yeelay jaanib jawaanibta ka mid ah haddaad ilahay khalqigiisa kala sintahay basha waa ku dhammaan namana luminin bay leeyihiin mujrimiinta mooye mujrimiin unbaa na lumiyey oo ka shaqeeyay inaan lunno maanta erge ma haysano wax ilaahay noogu noola hadla oo noo ergeeya iyo saaxiib dhow midna ma haysano wax noo qaban kara maa nala celiyo oo hal mar dib naloo celiyo aanu isa soo saxnoon mu'miniin soo noqonay hadda warkaasi miyuu soconay maya walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu can haddii la celin lahaa meeshii bay ku noqon lahay bini aadan miyaa taqaana adugu ilahay baa yaqaane allah abuurtay baa yaqaana alaa yaclamu man khalaqa wa huwa latiifu lkhabiir isagaa yaqaana alla subxana wa tacala bini aadam markuu dhibaato ku jiran calacalkiisa loo joogi maayo markii laga saarana kibirkiisa loo joogi maayo saas maana ayb wauzlifat waa la dhaweeyey aljannatu jannadii baa la dhaweeyey lilmuttaqiina kuwa baqa ayaa loo dhaweeyo alla ka baqa waburizat waa la muujiyey aljaxiimu jaxiimaa la muujiyey lilqaawiina kuwa habowsan baa loo muujiyey oo banaanka loo soo dhigay wa qiila waxaana la yidhi lahum iyaga waxaa lagu yidhi ayna aaway maa shaygii kuntum aad ahaydeen tacbuduuna kuwa caabuda min duuni illaahi alla ka sakow hal yansuruunakum ma idiin hiilinayaan aw amase yantasiruuna naf iyaga laftooda ma hiilisan karaan ayagu hilib ay ma gaari karaan oo ayaga laftooda hiilla ma isu hayaanoo wax ma isu qaban karaan wey macnaha fakubkibuu waa la gembiyey oo waa la daba rogay fiihaa naarta dhexeeda lagu gembiyey ha fakubkibuu waa la gembiyey fiihaa naarta dhexeeda lagu gembiyey oo madax madax baa naarta loogu tuuraya hum iyaga iyo walqaawuuna iyo kuwii habowsanaaba wa junuudu ibliisa iyo ibliis ciidamadiisii ajmacuuna dhammaantood qaaluu markaasaa waxay yidhahdeen walxaal hum iyagu fiiha naarta dhexeeda yakhtasimuuna kuwo ku doodaya ay yihiin ayagoo doodaya asnaamtii iyo junuudu ibliisa iyo kuwii lunsanaabaa is haysta waxay leeyihiin tallaahi ilaahay baan ku dhaaranay in kunnaa waxaanu ahayn la fii dalaalin baadi mubiinin oo cad baan ku dhex sugnayn id wakti baan baadidaa ku sugnayn nusawiikum aan idinla simaynay birabbi alcaalamiina uunka rabbigii aan rabbigii uunka rabbigii aanu idinla simaynay oon wax idinka dhexaysiinayn oo idin wada baryaynay walaa famaa wamaa adallanaa namana luminin ila almujrimuuna dembiilayaashii mooye famaa lanaa nooma sugnaanin miyaa su-aal waa laga dhigi karaa famaa lanaa nooma sugnaanin miya ama famaa lanaa nooma sugnaanin min shaaficiina kuwo ergeeya oo ilaahay noola hadla walaa sadiiqin iyo saaxiib toona xamiimin oo dhow saaxiib dhow oo wax noo qabanna ma jiro falow anna lanaa may noo sugnaato karatan hal mar celin celin hal mar ah may noo sugnaato oo adduunyadiina lagu celiyo oo fa nakuuna markaa aan ahaano min almu'miniina kuwa rumeeya aan ka mid noqonay aan sooxsacno soo hagaajino waxaan qaladnay ina fii dalika arrinkaa dhexdiisa waxaa ku sugan laaayatan calaamad iyo astaan weyn baa ku sugan wamaa kaana mana ahaanin aktaruhum intooda badan mu'miniina kuwa rumaynay wa ina rabbaka rabbiga lahuwa isaga ayaa alcasiizu midka qaalibka ah alraxiimu ee naxariista wey alla subxana wa tacala kadabad qawmu nuuxin ilmursaliin qisooyinkii baa inoo socda kadabad way beenisay qawmu nuuxin nuux qowmkiisii waxay beeniyeen almursaliina kuwii lasoo diray bay beeniyeen id wakti bay beeniyeen qaala uu yidhi lahum iyaga akhuuhum walaalkood markuu ku yidhi nuuxun ee nuux ahaa alaa tattaquuna war miyaydaan isjiraynin cadaab ilahiy ciqaabtiisa miyaydaan iska jirayn innii anigu lakum idinka rasuulun rasuul baan idin ahay rasuulkaasoo amiinun la aaminay ee fattaqullaha alla iska jira wa atiicuunii anna iyeela allana yani waxawey ka baqa anigana iyeelo iyo adeeca wamaa as'alukum idinma weydiisanayo calayhi waxyiga korkiisa aan idin gaadhsiinayo min ajrin wax ujuura in ajriya ujuuradaydu ma ahaanin ilaa calaa rabbialcaalamiina uunka rabbigii korkiisa mooye isaga un baan ka rabaa oo ii ballanqaaday idinka waxba idinkama rabo mar haddaana waxba idinka rabin marka fattaqu llaha war alla kacbaqa oo wa atiicuuni iyeela dan idinkuma watee qaaluu waxay yidhahdeen anu'minu miyaanu rumaynaynaa laka adiga makuu rumaynaynaa watabacaka adigoy ku raaceen alardaluuna kuwii liidnaa ardaaladii liitay aday ku raaceen qaala wuxuu yidhi wamaa cilmii ogaanshahaygu muxuu yahay bimaa shay aan ogahay kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa falay waxay samaynayaan ogaanshaha aan ogahay muxuu yahay ku tiran yahay macna in xisaabum xisaabtoodu mayna ahaanin ilaa calaa rabbii rabbigay korkiisa mooye xisaabtooda cid kale mayna ahaanin low tashcuruuna haddaad kasaysaan wamaa ana aniguna ma ihi bitaaridi lmu'miniina mu'miniinta mid eryaya ma ihi in ana anigu ma ihi ilaa nadiirun mid digaya mubiinun oo digniintiisu caddahay mooye nebi nuux calayhi salaam oo ka wada horreeyey nebi muusedii qisihiisa laynoogu bilaabay iyo nebi ibraahim oo laga xijiyey labadaba wuu ka horreeyey qisadiisii baa meeshan laga gudagalo waxaa la yidhi nuux qowmkii loo diray qowmkiisii rusushii way beeniyeen kuwii lasoo diray way beeniyeen nebi nuuxunbay beeniyeene laakiin way wada beeniyeen waxaa loo leeyahay mabda'a nuux ula tegay baa wuxuu yahay mabdii ay rusushu la wada timid haddaad rumaysana dee kulligood waad haddaad rumaysana waad wada rumaysa haddaad hal rasuul mabda'a ku diidana rusushii o dhan waad diidta saas way macnaha ayib wuxuu waxay beeniyeen markuu nuux ku yidhi war maad is jirtaan ilaahay cadaabkiisa maad iska jirtaan oo amarkiisa qaadataan wuxuu idinka reebayana daysaan war rasuul waxaan ahay mid la soo diray oo aamin a baan ahay la aaminay ilaahay baa i aaminay oo risaaladiisa iyo fariintiisa ii aaminay idinka laftiinna dhexdiinna yaa i yaqaano oo nin lagu yaqaano khayaano ma ihi amiin baan ahay haddaan amiin ahay allana isoo aaminay fattaqu llaha wa atiicuni marka alla ka baqa anigana iyeelo ku yimaado warka waa laga qaataa taladiisana waa la yeelaa war iyeela waxba idinma weydiisanayo xoola aniga abaalgudkayga iyo ajirkayga dadaalkan aan ku jira ilaahay unbaan ka rabaa laakiin cid kaleeto oon ku leeya ma jirto idinka xoola idinma weydiisanayo mar haddaanan xoolo idinka rabin danna idinkuu wadanin maxaa idinku fiican marka inaad ilaahayna aad ka cabsataan anigana inaad dhecdaan leanna ruuxu hadduusan dan kugu wadanin adiga dantaada iyo maslaxadaada ka shaqaynayo waa ku haboon yahay in la adeeco saas manaa waxba idinkama rabo xoolana idinkama doonayo wixiinana wax kama rabo idinka maslaxadiinaan ka shaqaynayaaye fattaqu llaha wa atiicuun jawaabtoodu waxay noqotay anu'minu laka watabacaka alardaluun miyaanu ku rumaynaynaa waxaad wadato adigoy ku raaceen markii u horreysay ardaaladii liitay ardalka ardalunta waa jamcu ardal ardalka waxaa la yidhahdaa yani bulshada dadka yani qaybaha hooseeya oo nolol ahaan hooseeya jaahna ma leh xoolo badanna ma leh magac saasana ma leh bulshada qaybaheeda hoose ee shaqada shaqooyinka hoosooso haysta kuwaasaa la yidhaahdaa ardalka ay ka wadaan maxay wax ku qiimaynayaan mataqaana waxayba ceeb uga dhigayaanba kuwii liitay baa ku raacay kuwii liitay baa ku raacay oo idinku maxaad uga soo hormari weydeen oo u raaci weydeen haddayba kuwii liitay ku raaceen annagiyo kuwaas jid wada mari maynay leeyahay ta kale waxay u qarinayaan haddii waxa aad la timid wax macquula u yahay dadka mufakiriinta iyo odayaasha iyo madaxda iyo dadka magacale baa fahmi lahaa amaa kuwan danlayda ee iyagu macnaha waxa wey iyadu nin kasta iska raacaan ayagu wasniba male saasay leeyihin ardaluun baa ku raacay kuwa ayaa annaga marka meelnamo wada qaado nabiyullahi ibrahim aley nabiyullaahi nuux wuxuu yidhi wamaa cilmii bima kaanuu yacmaluun ha ogaanshahaygu muxuu yahay waxay samaynayaan aan ogaado yacni maxaa iga galayoo shaqadoodu maxaa danoo igaga jirta aniga inaan ogaado ma dan baa kaaga jirta adiga hadday beereley ku raacdo iyo hadday ganacsato ku raacdo iyo mid birta tuma hadduu ku raaco iyo mid kabaha tola hadduu ku raaco adiga kii ku raacaba soo kii kale maaha maxaa shaqo iiga dhigay aniga shaqooyinkay haysteen ma shaqo hoosay haysteen ma mid saray haysteen aniga maxaa shaqo iiga dhigay ta kale aniga hadday isoo raaceen inay doonayaan inay isku kaydhisaan oo ay magac igu yeeshaan oo dan adduunyo wataan iyo inay daacad ka tahay raaciday raaceen inaan ogaada aniga maxaa dano igaga jirta taasi ilaahay bay u taallaayo in xisaabuhum ilaa calaa rabbii taa ilahay baa kala xisaabtay buu leey ma daacad bay ka yihiin mise dan kaley ku wataan taa ilaahay baa kala xisaabtamaya anigana hawl ii taalla ma aha haddaad dad kasayo wax garanaya tiin wey macnaha maxay u qarinayaan marka ujeeddadiiyo dantay leeyihiinona waxa weeye dadkan masaakiinta naga caydhi eri kuwan haddaad doonaysa inaan ku rumayn meesha ka caydhi wamaa ana bitaaridi lmu'miniin intii i rumaysayba ee ilaahay bay iimaanka u doortay maxaan u caydhinaya ma eryayo buuli anigu waxaan uhay uun digniin inaan idin soo gaadhsiiyo digniin cad inaan idiin sheego intaa unbaa la ii diray hebel ebri eri hebelna u yeedh hebel cayri hebelna soo dhawayso hawl ii taalamaha wey macana saas niman yahu yani waxa weeye miisaanka mar walba jaahiliyadu ay wax ku miisaamayso waa isku mid waktigii nabigeenna salawatu rabbi wasalamu aleyh somaynaan soo marnay suurata waxaynu kusoo marnay ancaam iyaynu kusoo marnay ayagoo le masaakiintan ku raacsan naga caydh sooma waanu ku raacayna nebi nuuxna saasay lahayd maanta lafteeda qaar badan oo madaxa iyo qaar madaxyaweyn iyo kuwo ugaasiyo salaadiin sheeganayo iyo waxay diinta iyo xaqa u qaadan layihiin ma waxaan masaakiintaa baanu raacayna bay leeyihi marna masaakiintan shalay saasay kuleeyihi haddii nin ay qadarinayaan iyo awood iyo dhaqaale iyo dawlad iyo wax weyn hadday arkaan markaa waa raaci lahay miisaanku marka waa maado wey muxuu ruuxu haystaa muxuu yahay magac intee la-eg buu leeyahay rasuulka ilaahi subxaana watacaala dadka raacay sidoodaba taariikhda waxaa raaca oo rususha ugu hor raaca waa dadka bulshada qeybaheeda hoose wey maxaa yeelay ninka hoose waxba ma ilaashanayo isagu xaqa inuu fahmo unbuu isagu rabaa bis isaga iyo xaqana wax teeda uma dhexeeyo hadduu xaqa fahmana lagama karo saas maana dadkaasaa qaata amaa midkan madaxda wuxuu isleeyahy wallahi haddaad raacda ama madaxnimadaa meesha ku ba'da kan xoolaha leh wuxuu isleeyahy wara mabda'an amaad haddaad qaadato ama xoolahaagu sii noqdaan kan magaca leh wuxuu isleeyahy war amaa magacaagu ku ba'aa meesha magacaa da magacaagu amuu ku ba'aa buu isleeyahy meesha waxbuu ilaashanaya waxaasaa hor taagan oo celinaya laakiin bulshada qaybahooda hoose iyadu waxba aan ilaashanin midaasaa ugu horeysa rususha wax raacaba saas wey maana ayib kadabad way beenisay qawmu nuuxin nuux qowmkiisa waxay beeniyeen almursaliina kuwii lasoo diray id wakti bay beeniyeen qaala uu yidhi lahum iyaga akuuhum walaalkood markuu ku yidhi nuuxun ee nuux aha xagga nasabku walaal ugu ahaa mabdaa ma aha alaa tattaquuna miydaan isjirayni niman yaho cadaabka ilaha iska jireen innii anigu lakum idinka rasuulun mid lasoo diray baan ahay amiinun oo la aaminay ee fattaquu llaha alle iska jira oo ka baqa wa atiicuunii anna iyeela wamaa as'alukum idinma weydiisanayo calayhi korkiisa calaa tabliiqi risaala wey min ajrin wax ujuuro ah in ajriya ujuuradaydu ma ahaanin iyo abaalkaygu ilaa calaa rabbi alcaalamiina uunka rabbigood korkiisa mooye cid kaloy korkiisa tahay ma jiro fattaquu llaha alle iska jira marka wa atiicuunii anna iyeela maadaama aan dantiina wado qaaluu waxay dhahdeen anu'minu ma rumaynayna laka adiga miyaanu kuu rumaynayna walxaal ittabacaka aday ku raaceen alardaluuna ardaaladii liitay kuwii liitay adigay ku raaceen qaala wuxuu yihi wamaa cilmii ogaanshahaygu muxuu yahay bimaa kii aan ogaado kaanuu ay ahayn yacmaluuna kuwa sameeya kuwa fala waxay falayaan oo samaynayaan inaan ogaadaay maxaa igaga xidhan kii isoo raacba anigu iimaan baan dadka ugu yeedhaa kii isoo raacba waa sax kolba iimaankaa ruuxii qaata unba aniga dani igu jirta in xisaabum xisaabtoodu maynan ahaanin ilaa calaa rabbii rabbigay korkiisa mooyaane law tashcuruuna haddaad kastaysaan ood wax garanaysaan wamaa ana aniguna ma ihi biaaridi lmuminiina muminiinta mid eriyaya ma ihi mid caydhinaya ma ihi oo iska eriye in ana anigu ma ihi ilaa nadiirun diga mooye mubiinun oo digniab digidiisu caba macana digniin unbaan dadka soo gaadhsiiyay wax ma kala eriye anigu hebel eriyo hebel la keen war iyo lama hawl iitaa lama qaaluu waxay yidhahdeen lain lam tantahi haddaadan reebtoomin yaa nuuxu nuuxow waxaad wadda haddaadan joojinin latakuunanna walle inaad ahaan oo ahaan min almarjuumiina kuwa dhagaxa lagu dilo dhagax baa ku yaqaanay dhen haddaad warkaad waddo joojin wey qaala wuxuu yihi rabbi rabbigayow inna qawmii tolkay kadabuuni waa i beeniyeen ee faftax xukun baynii aniga dhexdeeda iyo wa baynahum dhexdooda ilaahu kala xukumona kala saar fatxan kala xukumid wanajinii allow ibadbaadi aniga iyo waman maciya kuwa ila jira oo min almu'miniina mu'miniinta ilaahuna badbaadiyo nasamata bix fa anjaynaahu waanu badbaadinay isaga iyo waman macahu kuwii la jirankiisa ahaa filfulki doontii dhexdeedaan ku badbaadinay fulkigii almashxuuni ee la buuxiyey khalaa'iqda laga buuxiyey uma kadibna aqraqnaa waan maanshaynay bacdu gadaal albaaqiina kuwii soo hadhay baanu maanshaynay intii soo hadhayna waan baabi'inay ina fii dalika arrinkaa dhexdiisana waxaa ku sugan laaayatan astaan iyo calaamo wamaa kaana mana ahanin aktaruhum intooda badan mu'miniina kuwa rumaynaya wa ina rabbaka rabbigaa lahuwa isaga ayaa alcasiizu midka qaalibka ah alraxiimu ee naxariista way u hanjabeen hanjabaadii waxay noqotay in dhagax baan kugu dilayna haddaad joojin weydo waxaad wato nabiyullaahi nuux calayhi salaam hadda qisada waa la soo gaabiyey sagaal boqol iyo konton sano markuu dhexdeeda joogo dhawaaqahay wamaa aamanahu wamaa aamana macahu ilaa qaliil natiijaduna ay noqotay in yar keliya rumaysay hanjabaadaana ay noqotay oo inay dilaanba ay sigeen ayuu ilaahay baryay subxana wa tacala wuxuu ihi rabbi o qowmkay waa i beeniyey ee ilaahu na kala xukun na kala garsii hadday ilaahu yani waxa weyaan anigana ii hiili ayagana baabi'iyo halaag wey macnaha rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaaran waxba ha kaga tegnin oo dhulka oo baabi aniga iyo dadka ila socda mu'miniintana ilaahu na samata bixi waanu badbaadinay buu rabbi leeyahay isaga iyo dadkii la socday mu'miniinta ahaa doontii la buuxiyey baanu ku badbaadinay oo khalaa'iqdu ka buuxday yani dad iyo xoolo iyo dawaab iyo makhluuqaad iyo alaab iyo tifta ahay markabkaasaa lagu badbaadiyey waa kaan soo marnay faahfaahintiisa say wax u dhacday suuratu huud baynu kusoo marnay kadibna rabbi subxana wa tacala wuxuu leeyahy markaan iyaga badbaadinay intii soo hadhay waanu tirtirnay oo biyaan ku maanshaynay oo ku qarqinay arrintaa astaan iyo calaama cad wey alle inuu awliyadiisa u nusreeyo iyo rusushiisa iyo dadka raacsan acdaadiisana ilahay ka adag yahay subxana wa tacaala intooda badanse ma rumaynayaan rabbina subxaana wa tacala casiiska raxiimka qaaluu waxay dhadeen lain lam tantahi haddaadan ka reebtoomin yaa nuuxu nuuxo waxaad wadda haddaadan daynin latakuunanna walle inaad ahaan oo ahaan min almarjuumiina kuwa la rajmiyo oo dhagaxa lagu dilo mid ka mid a inaad noqon qaala wuxu uhi yaa rabbi rabbigayow ina qawmii qowmkaygi kadabuuni waa i beeniyeen si walbaan ula hadlay faftax allow xukun baynii aniga dhexdeeda iyo wa baynahum dhexdooda na kala xukun oo na kala saar fatxan xukmin na kala xukum wanajinii allow i badbaadi aniga iyo waman maciya inta la jirankayga oo min almu'miniina mu'miniinta ah faanjaynaahu waanu badbaadinay isaga iyo waman macahu intii la jirtay baanu badbaadinay filfulki doontii la jirankeeda doonta dhexdeedaan ku badbaadinay doontii almashxuuni ee la buuxiyey oo laga buuxiyey makhluuqaadka uma kadibna aqraqnaa waan maanshaynoo biyaan ku halaagnay bacdu kadib bacdu bacda injaaihim kuwaa badbaadintooda kadib albaaqiina intii hadhay baan badbaadinay ee doonta ka hadhay dhulka ku hadhay macnaha ina fii dalika arrinkaa dhexdiisana la aayatan astaan iyo calaama weyn baa ku sugan mucjiza ku sugan wamaa kaana maynan ahanin aktaruhum intooda badani mu'miniina kuwa rumaynaya wa ina rabbaka rabbigaa lahuwa isaga ayaa alcasiizu midka qaalibka alraxiimu ee naxariistaa kadabad way beenisay caadun ree caadna waa beeniyeen almursaliina kuwii la diray bay beeniyeen id wakti bay beeniyeen qaala uu yidhi lahum iyaga akuuhum walaalkood huudun ee huud aha alaa tattaquuna war miyaydaan isjiraynin innii anigu lakum idinka rasuulun rasuul baan ahay amiinun oo la aaminay oo alla aaminay ee fattaquu llaha alla ka cabsada wa atiicuunii anna iyeela wamaa as'alukum idinma weydiisanayo calayhi risaalada korkeeda min ajrin wax ujuuraa idinkuma weydiisanayo in ajriya ujuuradaydu ma ahaanin iyo abaalkaygu ilaa calaa rabbi alcaalamiina uunka rabbigood korkiisa mooye cid kale dushiisa ma aha alle un baan ka rabaa subxana wa tacala intaasi intaasoo goor bayna soo martay way iska cadda waa hadalkaasi rasuulsu kuli waa wada maraya saas macnaa yacni markii la beeniyo wuxuu leeyahay alaa tattaquun rasuul la soo diray baan ahay oo weliba aamin ah waxbaa isdaba marinay war alla ka baqa mar haddaan sidaa ahay aamin ahay alla xaggiisana ka socda alla ka baqa anigana iyeela wax hoolaa idinkama rabo ujuurana idinkama rabo ilaahay un baan ka doonayaa ee niman yahu iyeela sidaasay rusushu ku wada celinayaan oo ummadaha ula tegayaan atabnuuna bikulli riicin waa yani hadalkiibuu sii wadaa waxyaalihii khaladaadkay lahaayeen iyo fasaadkay ku kici jireen jawaanib ka mida ayuu muujinayaa rasuulku wuxuu leeyahay atabnuuna war ma waxaad dhisaysaan bikulli riicin meel kore kulligeed riica waxa la yidhahda meel kastoo sarraysa dhulka meelaha saraa riica la yidhahda bikulli riicin meel kastoo sarraysa ma waxaad ka dhisaysaan aayatan calaamad cajab leh calaamad lala yaabo miyaad ka dhisaysaan tacbathuuna idinka oo ciyaaraya idinkoo ciyaar idinka tahay watattakhiduuna miyaad samaysanaysaan masaanica miyaad samaysanaysaan yacni saro ama masaanica miyaad samaysanaysaan dhufaysyo lacallakum takhluduuna si aada u waartaan wa idaa goortii badashtum aada qabataanna aada qabanaysaan badashtum waad qabataan jabbaariina xaala atiin kuwa qasbid badan ee fattaquu llaha warnimayaho alla ka cabsada oo wa atiicuunii anna iyeela macnaheedu waxa weye atabnuuna bikulli riicin riica waxaa la yidhahdaa meel kastoo sarraysa meelaha sarsare buuraha korkooda iyo dhulka sare ayaa waxay ka duldhisi jireen dhismo cajo badan dhismo aada loola yaabo markaad ag marayso aada fiirin ood la yaabi intuu la egyahay qaabkuu u dhisan yahay siday u habeeyeen siduu u dhaldhalaalahayo yacni sidii wax lala yaabo mucjizo oo kale ah bay meelaha taagga a ka dhisi jireen maxay uga dhisayaan mayay u baahan yihin maya tacbasuuna ciyaar ciyaar uma baahna mana degaan laakiin waxa weeye waktigiibay ku luminayaan xoolihiibay ku luminayaan ciyaar ciyaar bay ula jeedaan waxa ay dhisayaan ciyaar bay ka tahay oo maxaad waktiga isaga bixin ood xoolaha u bixin ood xoogga u bixin wixii inaad inti haddaadan intifaacsanaynin soo wakti lumis maa tacbasuuna xaalo aad tihiin kuwa ciyaaraya way ciyaar ay idinka tahay wa tattakhiduuna masaanica waxaa kalooy samaysan jireen dhismooyin aada u dheer dheer masaanicda dhowr tafsiir baa laysugu khilaafsan yahay oo masaanicda in laga wado alburuuju lmushayada mufasiriin badan oo salafkaa qabta buruujta mushayadka waxa weeye waa saraha dheer dheer oo dhismahooda aada loo adkeeyey waa guryahay deganaayeen macnaha lianna reecaad khalqi ka xoog badan xagga xoogga jirka maba soo marinba ereyada saas maanaa sida ilahi subxana wa tacala qur-aan ku sheegay alatii lam yukhlaq miluha fi lbilaad niman cajo badan oo xoog badan oo xoogoodii awooddooda ismahadiyeyba ahayn saas maana man ashaddu mina quwata nimanka yidhi oo yaa naga xoog badan oo naloogu hanjabaya sidiisaba kanaloogu cagajuglayne naga awood badane horta waaba kuma nimanka halkaa gaadha bay ahayd marka masaanica waa guryahay deganaayeenoo aada u dheer dheer taana waad samaysanaysaan lacallakum takhluduuna si aada u waartaan sidii idinkoon geeriba idinku imaanaynin oo weligiiba aan dhibanaynin oo kale yaad guryaha u dhisaysaan iyo dhismooyinka masaanicda asalkeeda waxa la yidhahda waa jamcu masnac masnacna warshada la dhaha luqadan hadda xadiiskee macnaha la isticmaalo masnacu waa warshada masaanicduna waa iyadoo la jamciye waay laakiin hadda mufasiriinta salafka sida macnaha ay ku fasirayaan waxaa laga wadaa guryahay deganaayeen oo sara dheer dheer iyo kuwa macnaa waxa meelo nocaas o kale buruud mushayada taasaa laga wadaa ta kale taasi waa deegaamadoodii iyo ciyaarahoodii waidaa badashtum badashtum jabbaariina waxaa laga wadaa ciidamadooda dadka markay ciqaabahayaan naxariis daro iyo qasdid iyo ciqaab meesha ugu dambaysa iyo turid la-aan bay marin jireen ama ummad bay ka adkaadeen ama iyaga dhexdooda markay wax ciqaabayaan oo qabtaan yani badashtum jabbaariina muallim subxana wa taala idinkoon naxariis lahayn oo macnaha waxa weeyaan yani qasdid badan ayaad qabanaysaan markaad qabasho doontaan ciidamadoodii iyo awoodoodii xagga ciidanka ayay taasina tilmaamaysaa macnaha atabnuuna miyaad dhisaysaan bikulli riicin meel sara kurigeed miyaad ka dhisaysaan aayatan astaan calaamo miyaad ka dhisaan miyaad ka dhisaysaan yani calaamad weyn oo lala yaabo tacbasuuna xaalo aada ciyaaraysaan hadda madaxda adduunka oo qaal noocaasaa jira waxaad arkaysaa magaalo dhan oo buur dul saaran oo lagu leeyahay boqorkii baa iskale waxaa laga yaabaa sanadkii hal habeen xataa inuusan uhoyanin saas hal habeen xataa sanadkii inuusan imaan baa laga yaaba bal waxaa laga yaabaa magaalo dhan oo lagu leeyahay amiirad hebla iskale amiirad hebla ha mid ina boqoraa waa guursaday oo furay markaasaa magaaladaa dhan laiska siiyey weligeedba inayna imaanin baa laga yaabaayo jiirka iyo waxaa ku jira bisadaha degan tacbasuuna ciyaar ciyaar guryaha iyo dhismooyinka waxaa loo dhisaa in la intifaacsado ee in ciyaar ciyaar iyo macno la-aan iyo adoon loo baahnayn layska dhisaayo macno male saas way macnaa dhaqankeedu waa saa marka bini aadamka tarafku ka bato iyo raaxada iyo xooluhu ka bataan weligiiba waa lagu yaqaanaa dhaqanka wa tattakhiduuna waad ma samaysanaysaan masaanica yani saro guryo saro oo dheer aada u dheer dheer miyaad samaysanaysaan lacallakum takhluduuna si aada u waartaan sidii idinkoo waarayo kale macnaha waidaa goortii badashtum aada qabanaysaanna badashtum waad qabataan jabbaariina idinkoo qasbid badan ee fattaqullaha alla iska jira wa atiicuuni anna iyeela oo warkayga yeeloo raacway macnaha amarkayga qaat wattaquu ka cabsada alladii midka amadakum idiin fidiyey bimaa taclamuuna waxaad ogtihiin waa allah subxana wa tacala amadakum wuxuu idiin fidiyey biancaamin xoolo wa beniina iyo wiilal wa jannaatin iyo beero wa cuyuunin iyo ilo durdur ah innii anigu akhaafu waan baqi calaykum korkiina waxaan uga baqayaa cadaaba yawmin maalin cadaabkeed cadiimin oo weyn qaaluu waxay yidhahdeen sawaaun isku mid weeye calaynaa korkanaga isku mid weeye awacabta waanisayaa am amase lam takun maadan ahaanina min alwaacidiina kuwa waaniya mid ka mid haddaad nawaanisiya haddaadan nawaaninninba waa isugu kaanna mid hayslugoynin bay ku dheheen in in haadaa maa haadaa kani ma ahaanin aanu ku dul sugannahay ilaa khuluqul awaliina kuwii hore diintoodii mooye wax kale maaha diimahan soo gaannee la haystay un weeyaane annagu jeebkanaga maana kala imaanin wamaa naxnu anaguna ma nihin bimucadabiina kuwa la cadaabaya ma nihin waa la idin cadaabaya unbaad nagu kuuqinaysaa oo nagu cagashuglaynaysaa cadaabkaasina wax jira maabay fakadabuuhu waa beeniyeen nebi huud waa beeniyeen fa ahlaknaahum waanu halaagno waan tirtirnay waa tii dabaysha lagu saliday ina fii dalika arrinkaa dhexdiisana laaayatan astaan baa ku sugan calaamad weyn oo mucjize ah wamaa kaana maynan ahan aktaruhum intooda badani muminiina kuwa rumaynaya waina rabbaka rabbigaa lahuwa isaga ayaa alcasiizu ah alraxiimu oo naxariista markuu yidhi alla subxaana wa tacaala ka baqa wuxuu tusayaa nicmooyinka alla u galay subxana wa tacala say u badan yihin war bal xaggan fiiriyo oo xaggan fiiriyo allaha intaa idiin galay miyaa wax lagu lagu kufriya miyaa wax la inkiroo la diidaa miyaa wax manhajkiisa iyo rasuulkiisa laga hor yimaada saasuu le macnaa wattaquu ka baqa oo iska jira alladii allaha amadakum idiin fidiyey oo idiin taagay bimaa shayga taclamuuna aada og tihiin caruur iyo xoolo iyo xoog iyo awood iyo waxaan ismukin dara amadakum waa lasii faahfaahiyey bimaa taclamuuna waxaad og tihiin markii hore waa la duuduubay idinkaaba ogba macana waa lasii faahfaahiye waxaa la yidhi amadakum wuxuu idiin fidiyey biancaamin nicmooley oo xoola wa baniine iyo wiilal iyo wa jannaatin beero iyo wa cuyuunin ila durdur ah webiyaal iyo ila socdo allaha idiin fidiyey oo idinku barwaaqiyey maad kaa iska jirtaanood ka baqdaan way macnaha innii anigu akhaafu waan baqi calaykum korkiina waxaan uga cabsanayaa cadaaba yawmin maalin cadaabkeed caiimun o cadiimin oo weyn maalin weyn cadaabkeed waa maalinta qiyaamada cadaabka imaan doono maalinta qiyaamada maalin weyn ah ama cadaabka laftiisaaba weyn maalinka cadaabkeedaan idinka baqaya war nimayo isjira oo nimayo tabaabushaysta oo taxadara qaaluu waxay yidhaahdeen bal afxumadooda firi sawaaun isku mid weeye way siman tahay calaynaa korkanaga isku mid bay ugu tahay oo way noo siman tahay awacadta waanisayaa am amase lam takun maadan ahaanina min alwaacidiina kuwa waaniya mid ka mida ama nawaani ama ha nawaaninine waxba ku qaadan mayne ha isdhibin baa layi saas maana waxba ha isdhibin ayib hana islugoyn waxba kolley kaa qaadan mayno in haadaa shaygay haystaan bay ka hadlayaan khuluq marka la yidhahdo bimacna diin baa laga wadaa siday mufasiriinta selafka intooda badan marayaan ibnu jariir iyo ibnu katiirna ay rajaxayaan alkhuluq huwa diin waay mabda ay haysteen bay marka leeyihiin waa sax oo muxuu sax ku yahay hadee dadkii horaa haysan jiray war ufiirsada jaahiliyada waa la haysan jiray bay saxnimada ka qaadanaysa xujaa kutustay iyo burhaan baa kutusaysa iyo waa ma jirto in haadaa ma haadaa kani ma ahaanin aan haysano ilaa khuluqu lwaliina kuwii hore diintoodii mooye wax kale maaha dhaqankii iyo diintii ummadihii hore aan ka soo gaadhnin wey saasay u noolaayeen annaguna sidii un baan u noolaanaynaa amaa cadaabkan aada nagu kuuqinayso wamaa naxnu anagu ma nihin bimucadabiina kuwa la cadaabayo ma nihin waanu iska dhimanaynaa kadibna yani waxa way saa un baan ku baaba'aynaa laakiin nolol dambe iyo cadaab dambe iyo ciqaab dambeed sheegaysa wax ka jira male oo kuwii naga horreeyey maxaa saa loogu geli waayo beli aaway kuwii naga horreeyey maxaa saa loo yeeli waayo saas ayib fakadabuuhu waa beeniyeen warka murtidiisu wuxuu noqday way beeniyeen oo way ku gacansaydeen nebi huod wuxuu la yimid haddii ay beeniyeenna faahlaknaahum waanu halaagnay dabayl baa lagu saliday eber ka dhigtoo baabi'isay ina fii dalika arrinkaa dhexdiisana la aayatan baa ku sugan allah inuu awliyadiisa iyo rusushii dadka raacsanna u hiilin gaalada iyo inta la socotana tirtiri oo guuldarro ku riday astaan iyo calaamo saa ku tusaysa oo lagu cibro qaataa ku sugan wamaa kaana mana aynan ahaanin aktaruhum intooda badan nebi maxamed kuwii la joogay quraysh iyo dadkoodiiba gaaladii waktigaa noolaabu hadalkan u dhacaya wamaa kaana maynan ahaanin aktaruhum intooda badani mu'miniina kuwa rumaynaya oo nebi maxamed rumaynayo xaqa rumaynaya maynan ahaanin wa ina rabbaka rabbigaana lahuwa isaga ayaa alcasiizu midka qaalibka ah cadowgiisa ka adaga alraxiimu naxariisto oo addoommadiisi iyo awliyadiisi iyo mu'miniintana u naxariisto oo libta iyo guusha siiyo wey hada wabilahi tawfiiq wsala allahuma waslama ala nabiyina muxamedi wala alihi wasaxbi